العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد darsigu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo lixaad ka mid ah suurat nisa waxaa laga soo hadlay axkaam fara badan oo ay ka mid ku saabsan guurka iyo ciddii la guursan lahaa iyo ciddaysan banaanayn in la guursado ayaa laga soo hadlay kadib alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala yuriidu allahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunana aladina min qablikum wayatuuba calaykum wallahu caliimun xakiim yuriidu allah alla wuxuu doonayaa liyubayina inuu caddeeyo lakum idinka inuu idin caddeeyo wayahdiyakum uu idin hanuuniyo sunana aladiina kuwii jidadkoodii inuu idinku hanuuniyo min qablikum hortiinaha wayatuuba inuu toobad aqbaluu doonaya calaykum dushiina inuu idinka toobad aqbalo wallahu allana caliimun midkii cilmi badan waya xakiimun oo falsan xikmad u saaxiibo saas wax laydinku soo caddeeyo axkaamta badan laydinku soo gaxay oo loo soo kala dhigdhigay sidaasoo kale ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa inuu wax idin caddeeyo saalixdiin iyo danihiina in laydin caddeeyaa la doonaya maxaa dhibaata idinku jirtaa maxay fadheed ku jirtaa allaha xogogaalkaabaa idin caddaynaya ee og ayaa idin caddaynaya wuxuu rabaa marka alla subxaana wa tacaala kitaabka uu soo dejiyey rasuulkiisa uu soo diray aayaadkaa si fiican wax u kala dhigdhigay danta laga leeyahay waa in idinka wax laydin caddeeyo salabaad wuxuu alla doonayaa inuu idinku hanuuniyo akhyaartii idinka horraysay jidadkoodii wanaagsanaa nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo dadkii ahluliimaanka ay fiicnaa jidadkii ay mareen ee wanaagsanaa ee ammaanaa ayadana in laydin laydinku hanuuniyo alla doonaya subxana watacaala oo dadkii hore aad ku dayartaan macnaha waxaa kaloo alla uu doonaya subxaana wa tacaala inuu ilaha idinka toobad aqbalo oo wixii gafahaa iyo wixii khalad ahaa laydinka dhaafo dhaqamadii xunxumaa ee jaahiliga ahaa in yani ilaahay subxana watacala wixii khalad khaladkeeda idinka dhaafo taana ilahay wuu doonaya subxana wa tacala yuriidu llahu alla wuxuu doonaya liyubayina inuu caddeeyo lakum inka idin caddeeyo masaalixakum masaalixdiin iyo danihiina addunyada kuwa aqrab wayahdiyakum inuu idin hanuuniyuu doonaya alle sunana aladiina kuwii jidadkoodii inuu idinku hanuuniyo min qablikum hortiina kuwa idinka horreeyey jidadkoodu waxa wey waa dhaqamadii dadkii hore fiicnaa jidadkoodii inuu idinku hanuuniyo dhaqamadoodii fiicnaana alla wuu doonaya subxana wa tacala wayatuuba inuu toobad aqbalo alla doonaya calaykum dushiina inuu idinka toobad aqbalo wanaag buu idinla rabaa khaladkan inaad ku dhibataan ma rabo khaladka inaad ka soo noqotaan buu alla idinla doonaya subxana wa tacala oo idinka aqbalo markaa wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey xakiimun oo xikmad u saaxiiba wey rabbi subxana wa tacala wallahu alla yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu toobad aqbalo calaykum dushiina inuu idinka toobad aqbalo wayuriidu aladiina kuwiina waxay doonayaan yatabicuuna raacayay ashahawaati shahawooyinka kuwii raacayayna waxay doonayaan an tamiluu inaad leexataan maylan leexasho cadiiman oo weyn alla subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo intaad usoo noqotaan inuu idinka aqbalo idin dambi dhaafo saasuu doonaya kuwa laakiin shahawaadka raaca balwadooda raaca waxyaabahay naftoodu jeceshahay raaca kuwaasi waxay idinla doonayaan inaad leexataan leexasho weyn saas macana macnaheedu waxa weeye yahuudda iyo nasaarada iyo dadka fasaadka ka shaqeeya sida dadka zinada ahlu zinada oo kaleeto waxay idinla doonayaan inaad akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ka leexataan weliba leexasho weyn inaad leexataan bay rabaan allana muxuu idinla doonayaa wuxuu idinla doonayaa inuu idinka toobad aqbalo si toosan idinku hagaajiyo waa laba marka qoladanna shaydaan bay u adeegayaan inaad leexataan doonaya waxay doonayaan inaysan dumarku idin kala gedisnaanin waxay doonayaan midaad doontaan inaad iska guursataan waxay doonayaan xoolihii lasoo sheegay inaad macnaha waxa weyaan aad yani iska xalaashataan ood iska cuntaan xumaan bay idinla doonayaan kuwan leexashooyin bay idinla rabaan jidkaa saxdaaba idin quurilaya allana wuxuu idinla doonayaa inaad hagaagtaan oo toostaan oo fiicnaataan oo addoommadiisii noqotaan oo idinka toobad aqbalo marka waa laba ilaado qoladana shaydaan bay u shaqaynayaan allana subxana watacala addoomadiisa wanaag buu la rabaa wallahu alla yuriidu wuxuu doonayaa an yatuuba inuu toobad aqbalo calaykum dushiina idinka toobad aqbalo wayuriidu waxay doonayaan aladiina kuwa yatabicuuna raaca ashahawaati kuwa raacaya ashahawaati waxyaabahay naftu jeceshahay maba laba macnaha waxa weeye yani ujeedo kaleba male dantiisa uu u nool yahay waa uun waxa weye waxyaabaha naftiisu jeceshay wax ka xakamaya ma jirto wuxuu u nool yahay naftiisu waxay jeceshay naftiisu waxay ka hesho bas hadday zina ka hesho khalaas waxa ka xakamayna ma jirto hadday maandooriye iyo macnaha waxa weeye raagiska ay ka hesho wax ka celinaya ma jirto dadka inay laysta hadday ka hesho wax ka celinaya ma jirto qasad kale uu u noolyahay mabda kale uu noolyahay ma jira waxa weeye shahwadiisa un calooshiisa iyo farjigiisa unbuu noolyahay bas kuwaasi marka waxay doonayaan inaad leexataan wayuriidu aladiina kuwi waxay doonayaan yatabicuuna raacaya ashahawaati shahawooyinkii waxyaalahay naftu jeceshahay kuwa raacsan kuwaasi waxay doonayaan an tamiiluu inaad leexataan maylan leexasho cadiiman oo weyn nadaafadaas iyo waxay idiin diidayihiin akhyaarnimadaas iyo dhowrsoonaantaas iyo waxaas idiin diidayihin waa miyka midda hadda taagano akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun waa dad isnadiifinaya ka saara magaaladiina ka saara nabi luut calayhi salaam iyo muuminiintii raacay markay yidhahdeen war dhaqankan xun iska daayay waxay yidhahdeen nimanka waaba niman iska kiin macnaha weynaysiinaya dhaqankiina iska weynaysiinaye oo isnadiifinahaye ka saara bay dheen magaalada maanta adduunka waxaa ka taagan ninka yidhahda caalamka hala nadiifiyo oo zinadan balaayada keentay ha laga hortago oo fasaadkan iyo ragankan wax iska raadsanaya hala joojiyo inahum unaasun akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatataharuuna baa tahay ka saara waddanka oo adduunka ku cadaadiya yahuudi waxay idinla doonaysaa iyo hay-adaheeda iyo telefishinadeeda iyo hay-aadkeeda aflaamta iyo filimada sameeya kuwa shaniimooyinka yacni waxa weeye dowladaha iyo nidaamyada jira ayaga u adeegay nasaarada hay-aadkan iyo jamciyaadkan dumarka ama ragga loo soo dhiibayo yani bulshada fasaadkeeda ka shaqaynaya kulligood waa kuwa uu ilahay leeya wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiiluu maylan cadiima marka ilahayna sidana idinla rabaa iyaguna sidana idinla rabaanay kala doorta wy maana saas wya ayb yuriidu llahu alla wuxuu doonaya an yukafifa inuu fududeeyo cankum xaggiina inuu idinka fududeeyo wakhuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii baa la abuuray daciifan xaawiya mid tabardaran fududaynta shareecada fududayn badan baa lasoo sameeyey shareecada islaamku waxay ku dhisan tahay fududayn waxaa laynaga fududeeyey axkaamtii reer bani israa'iil wixii ku adkaa baa laynaga fududeeyey xaalad walba oo adag yimaadana shareecadu waa inay wax fududayso idaa daaqa alamru ittasac arrinku markuu cidhiiryamo wuu macnaha wax weye fidaa oo wuu fududaadaa mar walba addoonku cidhiiri garo waxbaa loo fududeeya wuxuuna bujadaynayaa haddaad safartaan waxbaa laydinka fududeey haddaad xanuunsataan waxbaa laydinka fududeey addoommada ha guursanina hadda layna soo yiri laakiin waxaa la yidhi haddaad u baahato aadna ka maarmi weydo xal kalena weyda guurso waa fududayn ilaahay fududayn buu idinla doonaya adag idinlama rabo maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta dhexdeeda wax cedhiiriya ilahay idinma gelini subxana wa tacala takaaliifta iyo xilkuu idin saaray iyo waajibaadkuna waa waxaad kari kartaan waxa iska daaya uu idin yidhina waa waxaad iska dayn kartaan waana wax maslaxadiina iyo dantiina ku jirta wax haba yaraatee cunaysa dahli ilahi inama doonay subxana wa tacala fudayd buu ilahi rabaa maxaa yeelay bini aadamka ayaa waxaa la abuuray isagoo tabar daran maadaama uu tabar daran yahay wuxuusan qaadi karin la saari maayo wuxuu qaadi karan waa la saaray naftiisaa tabar daran awooddiisaa tabar daran garashadiisaa tabar daran inta uu macnaha qaadi karo uu ilahay saaraya subxana wa tacala intiibaa weliba haddana wax laga sii fududaynaya saas weya marka waa ilahi naxariistiisa subxana wa tacala yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yukhafifa inuu fududeeyo cankum xaggiina oo waxyaalaha laydinka fududaynaya waxaa ka mid a hariizatu shahwa baahidan yani loo baahan yahay dumarka iyo raggu isu baahan yihiin alla subxaana wa tacaala ma dhihin yani ma gudan kartaan sida cuntada iyo cabitaanka baahideedaba loo nadaamiyey ayaa shahwada baahideedana loo nadaamiyey waxaa la yidhi intaa shuruudaas iyo arrimahaas iyo mabaadiya nidaamkaa ku guursada sidaa shahwadiina ku guta sidaana iska ilaaliya dhib baa ka imaanaya yuriidu allahu an yukafifa cankum yani banayntaa guurka laydiin baneeyey waa nooc fududayn ah oo waxaa laydinka fududinaya dareenkii nafs nafta shahwadii aad dareemaysa fududayn ilaha idinka fududeeyo oo meelaad ku gudataan ilaahay idiin abuuray kadibna qaabkaad u gudan lahaydeen idiin jireeyey dhibaatadeeda qaabkaad uga nabadgeli lahaydeen ilah subxana watacaala uu idin nadaamiyey saas wey macana yuriidu allahu alla wuxuu doonaya an yukafifa inuu fududeeyo cankum xaggiina wa khuliqa waa la abuuray al-insaanu insaankii daciifan xaaliya mid tabar daran maadaama uu tabar daran yahayna munaasabaddu waa in wax laga fududeeyo يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما dhaqaalihii baa la galay qoyskii iyo suuqu dhismi lahaa iyo guurkii iyo dhaxalkii baa ka horreeyey agoontii baa ka horreysay dhaqaalihii baa la galay waa ka shareecada islaamku waa saas yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihiina oo baynakum dhexdooda dhexdiina ahaaday amwaalakum xoolihiina oo baynakum dhexdiina ahaaday ha cunina bilbaatili xaqdarraa ku cunina ilaa an takuuna inay tahay mooyaane xoolihii tijaaratan ganacsi inay tijaaro tahay mooye oo tijaaradaasoo can taraadin isu raalli ahaansho xaggeed ka ahaatay oo minkum xaggiina isu raalli ahaansho xaggiina ka yimid waxaad ganacsi aada isku dhaafsateen mooye walaa taqtuluu hana dilina anfusakum nafafyaalkiina ha dilina maxaa yidhahy ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman mid idin naxariis badan buu ahaa waman yafcal ciddii samaysa dalika arrinkaa ciddii samaysa cudwaanan xadgudub xadgudub darti wa dulman iyo dulmi dartii ruuxii u sameeya fa sawfa nusliihi waanu gelin doonaa naaran naar baanu gelin doonaa wa kaana wuxuuna ahaaday dalika arrinkaas calallahi alla dushiisa yasiiran mid u fudud buu ahaa ilahay dushiisa waa ku fudud yahay subxana wa tacala dadka iimaanka lahow xoolaha dhexdiina ah eed haysataan eed leedihiin xaqdarraha ku culina midna ninka kale aysan xaqiisa xoolihiisa xaqdarra ku culina jid aan shareecadu jiraynin xoolaha dadka ha ku qaadanin way maanaa ha ku qaadanin haddii xoolaha uu dad leeyahay oo ruux kale leeyahay oo doonaysa inuu adig kugu soo wareego waa inaad u marto jidadka shareecadu jidaysa ama waa inuu ku siiyo ama waa in macnaha wax wey wax kaga bedelatood macnaha wax wey wax kaga kaga iibsato ama waa inaad si uun qaababkaa shareecadu jidaysay ka mid a aada ku hesho laakiin inaad iska boobtood iska dhacdo ood khayaanto ood macnaha wax weeyaan aada jidadka u martahay maya xoolaha dhexdiina ha cunina xaqdarraha ku cunina barbar subxana wa tacala in ay tahay ganacsi aada isdhaafsanaysaan raallina aad ka wada tihiin mooye raalli isaga tihiin yacni shaygan aada isku bedelanaysaan adiguna shay baad wadataa kana shaygu wata waad isku bedelanaysaa shaygii aad adigu rabtay aad la wareegaysa waad aragtay waad ku qanacday shayga isagu uu kaa qaadanaya kaaga bedelanayana wuu arkay oo wuu ku qancay markaasi can taraadin minkum waay raalli baad isaga noqoteen adiguna intanaad ku qancday isaguna kanuu ku qancay markaasi inay tahay sidaas oo kale inaad ku kala qaadataan mooye xoolaha dhexdiina xaqdarraha ku cunay barbar subxana wa tacala qodobkaa ah can taraadin minkum mubaadalaadka mucaamalaadka wax la kala bedesho wax la isku bedeshaay asal waxa uu shardigaasaa wa waa in raalli la isaga yahay oo labada ruuxee wax isku bedelanaya wax isqaabsanayahay midba ka kale shaygii uu watay intuu arkay waa inuu ku qancay saas daraaddeed baa waxaa la diiday yani iibka waxyaabaha jahaaladu ku jirto yani waa qarsoonyi labadii ruux mid ka mida ayaa wixii uu iibsanayay uusan si fiican uga baarantegin ma uusan arkin muusan daalacanin waxyaabaha noocaas oo kaleeta ah iibkooda waa la diiday maxaa yeelay inuu raalli ka yahay ma caddaa waa in shaygii uu arko uu ku qanco raalli ku noqo sidaa waxaad ku kala bedelanaysaani eed ku kala qaadataani waa xalaal laakiin sidaa waxaan ahayn maya macnaheedu waxa weeye mucaamalaadka bini aadamka dhex baraa dhowr nooca oo dhaqaalaha ku saabsan nooc waxa weeyaan hal daraf buu ka yimaadaayo waa nooca siismada iyo hibada iyo waxyaala noocaas oo kalaa iyaga kuwaasi ruuxii lahaa ee bixinayay inuu raalli ku yahay waa shart yani waxa weyaan ixsaan iyo samafal iyay ku salaysantah qaarna waa kuwa mucaawadaadka la yidhaahdo wax laysku bedelanayo sida shiraha iyo beeca iyo wixii la mid ah kuwaasi shardigana asaas uho labada dhinac waa inay raaliyiin qaar waxaa jira kamida mucaamalaadka suuqa iyo iibka ka mida oo had xataa hadday labada ruux raalli isaga yihiin aan la ogoleyn xataa haddaad labadiinu is ku qanacdaan ood raalli ku wada noqotaan shareecadu ayna ogoleyn sida masalan yani mucaamalaadka ribowiga oo kale mucaamalaadka ribada ku salaysan haddaad ku heshiisaan ood raalli ku wada noqotaan waa tijaaro oo waa ganacsi maya marka koowaad mucaamaladan inay dhex maraysa waa inay shareecadu ogolaato ribo waa inaysan ahayn jahaalo waa inaysan ku jirin marka labaad shardigu waxa way inaad raalli isaga noqotaan saasoo kale mooyaane xoolaha dhexdiina baatil ha ku cunaa bu rabbi subxana wa tacaala naftiinana hadilina baa laga dambaysay walaa taqtuluu anfusakum nafafyaalkiina hadilina hadilina baa waxaa laga wadaa oo soo gelaya ruuxu naftiisa ilaahay u abuuray inuu dilo ood naftaadii aada isu qoonsato musiibaa kugu dhacday waad u adkaysan weyda waad isdishay way soo gelaysa waxaad soo gelaysaa walaa taqtuluu anfusakum ilaahay wuxuu idinka xarimay haddaad ku kacdaan oo xoolo aydan lahayn xooliha dhexdiina xaqdarra aad ku kala qaadataan waa dilid maxaa yeelay waxaa ka imaanaysa in ilaahay subxaana wa tacaala uu idin ciqaabo walaa taqtuluu anfusakum waxaad soo gelaysa bini aadamkaanu dhiiggiisa lagaa xarimay ama mu'minka iimaanka iyo islaamkale ha noqdo ama gaalada qaarkoodoo diilkooda aan la ogoleyn ha noqdo kuwa ilaahay diigooda uu xaarameeyey halaynina faraha ka qada wey macana maxaa yeele ilahi subxana wa tacala wuxuu ahaaday midka idiin naxariis badan naxariistiisana dee waxaa ka mid a inuu xoolihii dhexdiina ilaaliyey shuruuc loo dejiyey waxaa ka mid a naxariistiisa rabbi subxana wa tacala inuu naftiiniiba idin leeyahay isdilina naftiina hadilina waa naxariis ilahi subxana wa tacala ruuxii sidaa sameeya oo xoolihii dadka xaqdarro ku qaatay oo yani waxa weeyaan dadkii xaqdarro ku dila cudwaan iyo xadgudubna saa u sameey yani waxa wey cudwaanan waa kas khalad ugama dhicin smoothiisna ugama dhicin waa kas haddana dulman baa la yidhi iyo gardarro inay tahay na waaogi kas iyo qasadna waa u sameeyey dulmi iyo xadgudubna waa u samey dulmina waa u sameeyeyo shay sharcigu u ogolaaday maa waxaa laga saarayaa mar baa waxaa lagu ogol yahay dilka kasna uu noqon karaa laakiin markaa dulmi iyo xadgudub mehe sharcigaa ku ogola ruuxii maalan waxa weye qaraabadaada dilay ee aad qisaasta ku lahayd haddaad dilooto waa dil waana camdiyo waa kas laakiin ma aha dulmi maaha marka marka uu khatartaya waxa weye xoolaha dadkoo la qaato iyo dadka oo nafta oo la dilaayo markay dembiga weyntaa waxa weye waa markay isku darsato inaad u qasaday oo kama kuuma geynina kas baa kuu geysay marka labaadna waxa weeyaan dulmi baa kuu geeye gar kuma lihid haddaad gar ku leeda waa meesheeda gar kuma lihid waa gardaro labadaa midna hau sameynaya rabbiga subxana wa tacala ruuxii sidaa sameeya waxaanu gelin doonaa rabbi subxana wa tacala naar baanu gelin doonaa dadka noocaas oo kale inuu ilaahay naar geliyana waa u fududahay wax ku adag maa ilahi subxana wa tacala aad bay u fududahay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa ta'kuluu ha cunina amwaalakum xoolihin oo baynakum dhexdiina ahaaday bilbaili xaqdara ha ku cunina yani tuugnima ha ku cunina xatooye ha ku cunina dhac ha ku cunina khayaama ha ku cunina qish iyo isdabamarin ha ku cunina bililiqa ha ku cunina yani waxa weeyaan baatil jid shareecadu ayna ogolen ha ku cunina ilaa an takuna inay tahay mooye ama ilaa laakiinse an takuna inay tahay mooyaane tijaaratan ganacsi shayaad isdhaafsanaysaa taasoo can taraadin isu raalli ahaansho xaggii ka ahaad oo ninkuma xaggiina isu raallinsho xaggiina ka yimid tijaare iyo ganacsi ku dhacay mooye oo raalli isaga tihin mooye walaa taqtuluu hadilina anfusakum nafafyaalkiina hadilina oo hayslaynina naftaadana hadilin ilaahay ku siiyey xaaraamta ilaahay kaa xarimayna ha gelin naftaaday halis gelinaysaa maxaa yeele ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman midii naxariistu ahaa waman yafcala ciddii samaysta dalika arrinka xoolaha dadkoo la qaato ama dadkoo la iska laayahay cudwaanan xadgudubnimo xadgudub dartii buu u sameeyey wa dulman iyo gardarro daraaddeed ruuxii u sameeyaa fasawfa nasliihi waxaanu gelin doonaa naaran naar baanu geli doonaa wa kaana wuxuu ahaaday dalika arrinkaasi cala allahi alla dushiisa yasiiran mid u fudud way rabbi subxana wa tacala ilahay waa ku fududaya dushiisa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima in tajtanibuu haddaad dheeraataan ood ka fogaataan kabaa'ira maa shay kiisa waaweyn tunhawna laydinka reebayo canhu xaggiisa waxyaabaha laydinka reebayo kuwooda waaweyn haddaad ka fogaataan nukafir waanu qarin cankum xaggiina sayi'aatikum xumaayaalkiinaanu idinka qarin wanudkilkum waanu idin gelinaynaa mudkhalan makaanu gelin kariiman oo wanaagsan meel la galo wanaagsanna waa idin gelinayna dembiyada laba nooca dembiyada yaa laba nooca dembiye waa kuwa waaweyn oo ilaahay baa sheegay inuu weyn ama nebigiisaaba ku cadeeyey axaadiistiisa inuu weyay ama waxaa soo aroortay lacnad baa ku soo aroortay ama ciddii samaysa goodi iyo hanjabaad baa soo aroortay dembi weyn iyo dembi yar buu qaybsana dembiyada waaweyn haddaad ka fogaataan gafafyaalkiina iyo xumaanyaalkiina waan idinka qarinaynaa bu rabbi subxana wataala waan idinka asturan waxa weeyaan dembiga weyn haddaad ka fogaato kuwa yaryarka ilahi baa ku dhaafay kuwa yaryarka waa lagu dhaafay oo waxaa lagugu dhaafaya acmaashaad la imaanayso salaadaad tukanaysaa lagu dhaafi waysada aad weysanaysaa lagu dhaafi soonka aad soomaysaa lagu dhaafi xajka aad xajaynaysaa lagu dhaafi yani waxaway acmaasha iyo khayrka aad la imaanayso baa xumaantaasi yaryarka ah ilaahay subxaana watacaala kaaga asturaya shardi baa ku xidhanoo laakiin waa goormo in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu haddaad kuwa waaweyn ka fogaataa wy maana waakii xadiiska nabiga sal alay wasalam yani ramadaan ilaa ramadaanka kale iyo cumrada ilaa cumrada kale iyo salaada ilaa salaada kale mukafiraatun limaa baynahunna inta udhaxaysay tiraysaa dunuubta udhaxaysay tirtiraysa waa goormo ida jtunibat ilkabaa'ir buu nabi sal alay slam dembiyada waaweyn markii laga fogaado kuwa waaweyn markii laga fogaado dembi weyn isagu wuxuu u baahan yahay tawbad buu baahan yahay ilah wiga dhaafilaad tiraaduu baahan yahay laakiin dunuubta yaryarkaa ilaahay acmaasha khayrkeed samaynaysaan buu ilahay kaga dhaafay maashaa khayrkaa idinkaga dhaafay marka xumaantii waan idinka asturaynaa haddii aad kuwii waaweynaa ka fogaataan kuwii yaryaraa wadhagaaba idinka asturayna idinka qarinay saas maana in tajtanibuu haddaad ka fogaataan ood ka durugtaan kabaa'ira maa shaykiisa waaweyn tunhawna laydinka reebayo canhu xaggiisa waxyaabaha laydinka reebayo kuwooda waaweyn haddaad ka fogaataan ood ka durugtaan nukafir waanu kafaaro gudi ama nukafir waanu asturi cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiina waa dembiyadii kale ee yari kuwa waaweyn aan gaarsiisnay kuwa waanu idinka asturi bu rabbi ilahi subxana wa tacala wanudkhilkum waanu idin gelinaynaa mudkhalan meel la galo kariiman oo wanaagsanna waa idin gelinaa waa jannada ilahi subxana wa tacala saas weya ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا حج علي سننا ما شيء فضل الله إلهي أوفض إليه به ما بعضكم قاركين على بعض قارك كلو كفض إليه للرجال الرجي وحا أسقنا ذي النصيب النصيب أسقنا ذي قبل mimaa shay xaggiibuu nasiib uga sugnaaday iktasabuu ay kasbadeen walinnisaai dumarkiina waxaa u sugnaaday nasiibu nasiib baa u sugnaaday mimaa shay xaggiibuu nasiib uga sugnaaday iktasabna ay shaqaysteen oy kasbadeen was'alu llaha alla weydiista min fadlihi fadligiisa wax ka weydiista fadligiisa wax ka weydiista maxaa yeelay ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin wax walba caliimun kii xoggaanu abaada rabbi ahaaday subxana wa tacala waxay kusoo degtay aayadani umu salma radi allahu canha baa rasuulka waxay ku tiri ya rasuul allah yaqzu rijaalu walaa naqzu walanaa nisfu lmiiraat raggii waa duulayaan annaguna ma duulayno madaama dumarkiina duulaanka iyo jihaadka fadligiisii rag maa iska qaata annagiina ma duulayno waaka waanu joognaan dhaxalkiina nis baa nala siiyey arrin noocaas oo kalaabay nabiga sal lay slam umu salma ayuu sheegtay iyadoo cabanaysa markaasaa nabigu wuxu uri sal alay waxaa soo degtay aayaddanaa soo degtay oo la leeyahay dheeraadka ilaahay uu qaarkiin siiyey oo idinku kala fadilay ha jeclaysanina ilah hebel maxaad waxaa u siisay ama hebel waxaad siisay ilaahu igu soo wareeji iyo aniga maxaa la ii siin waaya bedelkii hebel la siinaya abadan waxa ilaahay idinku kala fadilay ha jeclaysanina saas way macnaha bedelkii ragguna waxay shaqaystaan bay wax ku leeyihin dumarkuna waxay shaqaystaan bay wax ku leeyihin haddaad camal saalixa la timaadaan haddaad dumarkii tihiin laydinka dhimi maayo waad leedihin abaalkiina ilahay agtiisaad ku leedihin raggii haddaad tihiinna camal wanaagsan haddaad shaqaysataan abaalkii ilahay agtiisaad ku leedihin laydinka dhimi maayo oo laydinka yarayn maayo qoladana waa dumarkuwanna waa rag ma ah ruux walba wuxuu shaqaystu leeyahy bedelkii marka ilaahay waxyaabaha uu dhexdiina ku kala fadilay aad fiilin lahaydeenoo damci lahaydeenoo hunguriyeyn lahaydeen ilaahay weydiisa subxana watacala wasalu allaha min fadlihi addoonkana aad leedahay ilahay muxuu quruxda u siiyey muxuu xoolaha u siiyey muxuu mulkiga iyo boqortooyada u siiyey maxaa cilmiga loo siiyey maxaa aniga laigu wareejin waayo wixiisa yaa iga siiya allow may ka soo wareegto aniga igu soo wareegta aad leedahay allihii siiyey baad joogee maad u raadsat intiisan markaad yani waxa way hunguriyeynayso ood fiirinayso ood yani jeclaysanayso ood tamaninayso maadan la weydiisanta subxana watacala soo ilaahay kama dhawo qalbigaaga waxba ha dhibi hana ismurgini hana walbaharini dad daba socodkoona ha isku lugoynini rabbi baa kuu dhaway subxana watacala ilahay sidi ilahaygi isaga siiye ka weydiiso wuu kusii rabaa subxana watacala was'al allaha min fadlihi fadliga ilahay weydiiso subxana watacala saas way maana marka waxaa laga wadaa alla subxaana watacaala dumarka iyo ragga midba waxbuu ku fadli midba waxbuu ku fadli masaa'il waxaa jira arrimo axkaam ragga lagu khaas yeelay baa jira axkaamtaa ragga lagu khaas yeelay haddii aad dumarkii tihiin waxba ha tamaniino ha jeclaysanina waa arrin idinka khaas ku ah waxyaabaha ilaahay khaaska idinkaga dhigay iyo hawsha idinka idin khusaysa la imaanta fadliga iyo dheeraadna ilaahay weydiisa subxaana watacala saas weya waxaa la midoo soo gelaysa sida cabdullahi bin cabbaas uu leeyahay inaad tidhaahdo yani waxa weye layta lii maalu fulanin wa ahluhu hebel xoolihiisa iyo reerkiisa maxaanu lahaa waay maan anugu lahaa saasaad leeda ilaahay fadliga weydiisto waxba iska xasdila aayaddina waxay diidan tahay xasad waxaa la diidan yahay waa xasad inaad dadka xasado oo xasadka waxaa la yidhahdaa nicmadaa ilaahay addoonkaa uu siiyey inaad tidhaahdo yaa iga siiya ilaah may dhaafto oo aniga igu soo wareegto saa inaad jeclaato saas maana maqaadiirta ilaahay in ilaahay qorsheeyey buu addoonkaas uusan rumaysnayn haddaad ilaahay rumaysan tahay iyo qorshihiisa addoonka waxa la siiyey may aniga igu soo wareegta maada dhahdeen ee ilahay baa weydiisan lahay subxana watacala saas maana fadliga ilaahay idinku kala fadlay ha tamaniinina walaa tatamanaw ha tamaniina ma fadala allahu wuxuu ilaahay fadilay bihi isaga bacdakum qaarkiin uu ku fadilay calaa bacdin qaarka kale uu kaga fadilay lirijaali raggii waxaa usugnaaday nasiibun nasiib baa usugnaaday gobol iyo qayb bay leeyihin mima shay xaggii bay nasiib ka leeyihiin iktasabuu ay kasbadeen oo shaqaysteen waxay shaqaysteen waxay leeyihiin nasiib bay ku leeyihin walinnisaai dumarkiina waxaa usugnaaday nasiibun gabal baa usugnaaday mima shay xaggiibuu gabal uga sugnaaday iktasabna ay shaqaysteen waxay shaqaysteen ajirkiisii waa leeyihin iyagu was'alu llaha alla weydiista min fadlihi alla fadligiisa wax ka weydiista ilahay fadligiisa warso ilaahu cilmi yani waxa weye naafica iyo camal saalixa iyo macnaha waxa weye xoolo xalaal ah iyo caruur yani wax wanaagsan waxa aad rabto ilahay weydiis subxana wa tacala rabbigaa codsigaa ugu geyso lakin adoomada waxyaabaha la siiy waxbaha dabagel farxa ka qado manaa ka jeesataa iyada was'alu llaha min fadli maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahday bikulli shayin wax walba caliiman kii kii og baana rabbi subxana watacala kii u cilmi badan yaana rabbi wuxuu og yahay yaa mudan in la siiya yaa yaan sabunayn yaa yaa macnaha waxa weye maslaxadiis iyo dantiisu ku jirtaa in xoolaha loo badiyo yayse maslaxadiisu ku jirtaa in lagu yareeyo yay maslaxadiisu ku jirtaa in caruur badan la siiyo yayse maslaxadu ku jirtaa in laga dhigo madalaysaan caruur dhihin ilahay wax walba isagaa og masaalixdana isagaa garanaya subxana wa tacala marka allaha weydiiso waxaadna ogaataayood ku qanacsanaataa wixii ilaahay kuu qorsheeyey baa mar walba khayrka ku jira khayrkaa markas ku jira dad waxaa jira xadiidku siduu kusugan yahay addoomadayda waxaa ka mida barbar subxana wa tacaala qaar haddaan xoola siin lahaa aan diintooda iyo adduunyadooduba fasaadi lahay qaar waxaa ku jira haddaan fuqara ka dhigi lahaa fasaadi lahaa kan faqiirka laga dhigayna maslaxadu faqriga ugu jirta kan wax la siiyeyna wax siintaa wax la siiyeyna dantii maslaxada ugu jirta imtixaanna ha ahaato labaduba imtixaan bay ku jiraan maana saas weeyaan ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل مد والله oo idinka idin ka mid ah jacalnaa waa yeelay mawaaliye baan u yeelnay kuwa dhaxla mimaa shay xaggii kuwa ka dhaxlaan u yeelnay taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii dhashay waalaqrabuuna iyo dadka xigaaladiisa waaladiina kuwa caqadat ay gunuday aymaanukum dhaarihiina ay gunteen fa aatuuhum siya kuwa ay nasiibahum nasiibkoodii siya maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu ahday calaa kulli shayin wax walba dushiisa shahiidun kii marakacayuu ahaa kii markhaati ka ah oo og buu haday rabbi subxana watacala aayaddan qaybteeda hore walikulin jacalna mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna macnaheedu waxa weeye xoolo kasta oo laga tago oo mid idinka idinka mida uu ka tagaay dad dhaxlaan u samaynay xoolihii ama waalidku ka tegey ama qaraabadii xigaalku ka tageen dad dhaxla un baa loo sameeyey waa kan soo marnay caruurtii xaaskii waalidiintii walaaladii kuwa dhaxlaan u samaynay laabudda xoolihii waa inay dadhaxlaan dadkaasi ama qaraabtinimo ha ku yimaadeen ama zawjiye ha ku yimaadeen ama sabab kale ha ku yimaadeen marka xoolo walba oo laga tego waalid ka tegey ama qaraaba ka tagtay kuwa dhaxlaan u samayn mawaaliye ay warasata dad dhaxlaan u samayn intaa markii laga hadlay baa waxaa la yidhi waaladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiiba kuwa ay dhaarihiinu gunteen ood la heshiiseen ood la bahawdeen kuwaasi iyagana nasiibkoodii iyo gobolkooda siiya nasiibkooda siiya aayadan qaybteeda dambe waxay ku saabsan tahay waxaa jiray islaamka ka hor qaabo badan oo loo bahoobi jiray bahwadaag loo noqon jiray laba nin oo wax nasaba ka dhaxaynin baa isu imaanaya markaasuu leeyahay waxay ku heshiinayaan damii damuka talistunii wa arituka dhiiggeennu waa isku mid waadi dhaxli ama waa ku dhaxli heshiiskaasay gelayaan waa la isku dhaxli jiray heshiiskaas iyo bahoobiddaa la bahoobay iyo isgaashaan buursigaas waa la isku dhaxli jiray waxaa kaloo jiri jiray iyadana markuu nebigu maka kasoo hijroodo magaalada madiine uu yimid wuxuu walaaleeyey nebigu sal lay slam oo labalaba uu isugu xidhay raggii madiine kasoo hijrooday iyo raggii madiinmwaxaanl raggii maka kasoo hijrooday iyo raggii madiine loogu yimid ayuu nebigu labalaba isugu xidhay sal lay slam nin kasta oo muhaajiri ah nin ansaariya buu gurigiisa ku xidhay walaalana ka dhigay walaalayntaa nebigu uu walaaleeyey iyadana waa la isku dhexli jiray masab kama dhexeeya dadka ma wada dhalanin laakiin isku xidhidaa nabigu isku xidho yidhi hebel iyo hebelo walaalaad tihiin heshiiskaa isagaabaa wuxuu keeni jira oo ka dhalanaya inay isdhaxlaan waxaa ka mida oo wax dhexli jira wax lagu dhexli jiray ninku ilmo uusan dhalin inuu iska soo qaato oo uu sheegto ku abtirsado ilmihii ilmaha noocaasoo kaleetaana wax u dhexli jiray kulli wax alla wixii qaababkii noocaan laisku dhexli jiray oo dhan wax horay u jiray buaha laakiin shareecadu waa badishay maadaama marka jaahiliyadii la isku dhexli jiray islaamka qaybtiisii horena waa la isku dhexli jiray oo labada nebigu walaalahay way isdhexli jireen labadii jaahiliyadii islaamka ka hor bahwadaag ahaa leanna qabiilooyinka iyo dad dad yar baa jira nin waxaa jira meesha uu joogaba ee uu ku nool yahayba qabiilkiisi ma deganaa ama waa qabiil yaroo meesha qabiil qabiil baa la isu leehay way cabsanayaan waa inay qolo kale marka bahwadaan la noqdaan dad kale waa inay qaaraanka la wadaagaan waa inay macnaa wax wey gaashaanbuur sameeyaan qaab noocaasoo kalea marka laisu dhexli jiray islaamku markuu yimid bilowgiisi qaybtiisii horena waa ogolaaday gadaalba waa la nasakhay marka ayadan marka waxay tilmaamaysaa ogolaashihii hore waaladiina caqadat aymaanukum kuwa dhaarihiinu ay gunteen ood isu dhaarateen ood wax wada gunideen ood heshiiseen bahwadaag aad noqoteen kuwa noocaasoo kalea iyagana nasiibkooda siiya maxaa nasiib laga siinaya dhaxalka nasiibka siiyo aayaddaa markay soo degtay waa laga dambeeye waxaa ka dambaysay aayadda xukunkeeda bedeshay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaabi illah min almu'miniina waalmuhaajiriin aayaddaasa dhashay yacni waxa weeyaan dadka qaraabada ee wada dhashay baa dhaxal kale ayagaana isxiga wax alqaababkii laysu dhexli jiray kaloo dhanna waa la bedelay ayadaasa marka nasakday oo xukunka bedeshay tani marka waxa waa xukunkii hore wladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum dad xalkaa kule bay ahayd waa laga bedelay marka xukunkaasi waa la bedelay sida ay jumhuur ahlilcilmina qabaan yani waxa ay ugu badan yihin culimadu sidaas ayb walikullin mid walba walikullin mid walba oo idinka idinka mida walikullikum wey dhammaantiin waxaan dhammaantiin jacalnaa waan yeelay mawaaliye ayaanu yeelay likullin mid walbo idinka idinka mida jacalnaa waan yeelnay mawaaliye kuwa dhaxla ayaanu yeelnay mimaa shay xaggii wax ka dhaxla taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuuna kuwa qaraabadii ibnu cabaas wuxuuba leeyahayba aayadda qaybteeda dambe waladiina caqadat aymaanukumaa waxaa nasakday qaybteeda hore laanna qaybta hore waxay leedahay qaraabadii iyo waalidiintii iyo dadkii wada dhashay baa dhaxal kale sooma tan dambana waxay leedahay waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiiba kuwii aad la bahawdeen iyagana nasiibkooda siiya marka dhaynta horaba nasakday bisagu leeyahy laakiin waxaa loo badan yahay aayadda wax nasakday waxa weye wa ulul arxaami bacdum ulaa bibacdin taawe macna walikullin mid walba jacalnaa waa yeelleen mawaaliya baan u yeellay kuwa dhaxla mimaa maxaa kaloo la mari karaa tafsiir fiican isagana ah walikullin mid walba likullin mid walba oo mimaa shay ka mid a taraka ay ka tageen alwaalidaani labadii waalid iyo walaqrabuuna qaraabadii mid walba iyo shay walba oo waxaa waalid ka tegay ama qaraaba ka tagtay ka mid a jacalnaa waa yeelleen mawaaliyo kuwa dhaxlaa u yeelna sidaana tafsiirta waladiina kuwa caqadat ay dunuday aymaanukum yani midigyaalkiina ama waxaat aymaanukum dhaarihiina dhaarihiinu ay gundinta la galeen oo heshiiska la galeen wax meel la dhigteen kuwa noocaas oo kale ah fa'aatuuhum siiya nasiibahum gobolkooda siiya ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay walba dushiisa shahiidan mid koo yani waxawey kamarag kamarag ah oo goobjoogo ka warhayabu rabbi ale subxaana watacala kama qarsoon الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الرجال رجي الجماعة لا يبدو ذلك قيس كمسلم كا قيس كا هي أحكام تيس قيسكو ويعني وباللوغة بالشدو أساسك بالشدو ما دام أساسك بالشدو يعني oo qoysasku markay dhismaan bay iyo bulshadu dhisantaa qoysasku markay dumaan oo hallaabaanna bulshadu hallowdaa aad baa marka loogu dadaalayaa sidii qoysku uu hagaagi lahaa oo macnaha waxa weeyaan uu u noqon lahaa yani mid toosan u noqon lahaa alrijaalu raggiibu rabbi subxaana watacaala qawaamuuna kuwii u taagni badan wey cala nisaai dumarka dushooda bimaa shay dartii ayay ugu taagni badan yihiin fadala allahu ilaahay uu fadilay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale uu kaga fadilay wa bimaa shay sababtiina way ugu taagni badan yihiin anfaquu ay bixiyeen oo min amwaalihim xoolahooda xoolahooda ay bixiyeen fasaalixaatu marka dumarka suusuubane wanaagsani qaaditaatun kuwa adeeca waa kuwa ilaahayna adeeca aswaajtoodana adeeca xaafidaatu weye kuwa ilaalinaya lilgaybi maqnaashaha bimaa shay bay ilaalinayaan xafid allah ama yani xaafidaatun kuwa xifdinayo ilaalinaya wey lilgaybi maqnaanshaha markuu ninku ka maqan yahay ayaa waxay ilaalinayaan wixii la rabay inay ilaaliyaan naftooda iyo xoolahooda iyo gurigiina ilaalinaya bimaa shay sababtii bayna ku ilaalinayaan xafid allahu ilaahay uu xifdiyey xifdinta ilaahay bay ku ilaalinayaan maaha awoodtooda muwaafajin ilaahay iyo xifdin iyaga uu ilaahay xifdiyey iyo waafajin ilahay waafajiyay bay ku xifdinayan wallaatii kuwa takhaafuuna aad ka cabsanaysaan nushuusahunna naashizoomidooda naashizonimadooda aad ka cabsanaysaan faciduuhunna kuwa waaniya wahjuruuhunna ka haajira fi lmadaajiqi meelaha la seexdo wadribuuhunna garaaca fain aطacnakum hadday idin yeelaan oo ay macnaha waxu idin ateecaan falaa tabquu ha raadinina calayhina dushooda sabiilan jid aad ku gardaraysataan maxaa yeele ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliyan mid kii sarreeya kabiiran oo weyn qoysku waa daguya ilahi subxaana wa tacala wuxuu ugu talagalay sakan inuu ahaado meel lagu xasilo oo lagu nasto oo macnaha mataacibta iyo dhibaatooyinka lagu halmaamo inuu noqdo ilahay ugu talagalay subxana wa tacala litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadda waraxma meel kalgacaylo iyo jacayl iyo isqadarin iyo iswaafaqsanaan iyo isku kalsooni jawi ay haysato ayaa guriga loogu talagalay iyo qoyska laakiin marar fara badan baa waxaa dhici karaysa qaabkii loogu talagalay inuu ka baxo oo khilaaf meesha yimaado khilaafka meesha imaanayaay laba midbu ka imaan inuu xagga ninka ka yimaado iyo xaggeeda inuu ka yimaado labada way dhici karta gurigii maadaama uu yahay marka qoyskii maadaama uu yahay bulsho yar unugii koowaad ee bulshadana uu yahay iyo asaaskii bulshada laabudda waa in maamul iyo kala dambayn iyo nidaam loo sameeyo saas weya laba ruux hadday meel wada joogaan oo kala dambayn ayna lahayn yani waxa weya wax nolola u suuroobaysa ma jirto sidaas daraaddeed baa nabigeenu wuxu yuri sal lla lay slam markaad safartihiin oo socototihiin walow laba ruux ba ahaada marba haddaad safar tihiin waa inaad kala dambayn iyo madax yeelataan yani waxa wey hebel baa inoo nadaaminaya safarteena iyo socodkeena maxaad umalanaysaa marka dadka noloshu ka dhaxayso caruur baa meeshii imaanaysa yani waxa weyaan talaa sashi baa imaanaysa go-aamo in la gaadhaa imaanaysa reerkii in la habeen la hogaamiyo u baahan yahay marka nadaam wixii loo samayn nadaam samayntu waa shay makhluuqaadkao dhan ka siman yihiin xataa waxa weeye cayaanaadka cayayaanaadku xataa nadaam iyo kala dambayn bay leeyihin mid baa xukuma qolada hawl bay qaabilsan tahay shinnida iyo shacdulaanka iyo yani haddaad aragtaan makhluuqaadka yaryarkaasay u habaysan yihiin oo u fiirsataan waa la yabaysa marka nadaamka iyo kala dambaynta iyo kala amar qaadashadu waa shay kawni ah ma aha macnaa wax basharka khaas ku ah waa shay ilahi subxana wa tacala makhluuqiisa uu ugu talagalay gurigiina marka la habaynaya waxaa la yidhi guriga ragga ayaa mas-uulka ah raggu waa kuwii taagni badan oo dumarka dushooda uu taagni badan yani waxaa laga wadaa iyaga ayaa madaxu ah ayagaa madaxu ah ayaga ayaa xukuma ayaga ayaa u taliya saasaa laga wadaa macnaha qawaamuuna cala nisa sidaasaa laga wadaa macna maxaa madaxnimada loogu dhiibayoo xilka guriga ragga maxaa loogu dhiibay laba sababood buu ilahi sheegay subxana wa tacala ta koowaad weeyaane bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wuxuu ilaahay qaarkood qaarka kale kaga fadilay oo raggiibaa waxaa laga fadilay dumarka laga fadilay xagga abuur abuurka iyo jidhkooda iyo dabeecadooda iyo adkaysigoodana waa kaga sitaan xaggii yani waxa wey mas-uuliyadii xilkii diintana waa kaga sitaan abuurka waa adiga arkay xoog kuma gaari karaan yani waxa wey dulqaad kuma gaari karaan caqli yani waxa wey yani waxa la yidhahdo adkaysi waxyaalo fara badan oo hogaaminta iyo hogaamku u baahan yahay raggaa ku sita bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin sidaas daraaddeed buu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu nebiye iyo rasul soo diray ragunbuu ka dhigay hawshana waxay tahay hawl ay dumar ka bixi karaan ma hawsha guriga koodee loo dhiibaa haddii la yidhaahdo ma aha in midab la fiiriyo ama dhalasho la fiiriyo waa in la fiiriyo hawshani maxay u baahan tahay hawshani waxay u baahan tahay iyo xilkani wuxuu u baahan yahay yaa ka bixi karaa raggaa marka la arkana ka bixi karaa qaabka ilahay u abuuray iyo adkaysigooda iyo caqligooda iyo dulqaadkooda iyo markuu ilahay fiiriyey ayagaa heeraad ku sita taasi waa mid ta labaad ee ilahi subxaana wa tacaala xilka ugu dhiibay waxa weeye wa bimaa anfaquu min amwaali xilkii nafaqada iyo biilka iyagaa laga raba gurigii inay dhisaan ayagaa laga raba meherkii inay bixiyaan ayagaa laga rabaa yani inay masruufkii iyo marashadii keenaan ayagaa laga rabaa reerkan kadaas wuxuu u baahan yahay ninkaa laga doonaya maadaama wixii reerku ku kala socday isaga laga rabo xilkii waa in isaga loo dhiib xilkii waa in isaga loo dhiib labadaa arrimoodba rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala alrijaalu qawaamuuna cala nisa saas way macana labada arrimood mid ka mid a waa isbedeli karaa oo sida maalan yani wadamada reer galbeedka iyo meelaha gaaladu ka jiro oo kaleeto waa la dhihi karaa haweeneed marmar baa laga yaabaa inay ninka biishaba wa bima anfaqu min amwaali marbay ugu doodi kartaa halaaba biilaba laakiin waxaa meesha taala laba sababood buu ilahay isku lamaaniyey sababka koowaadi waxa weeyaan bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin tafdiilkii kalaa meesha ka maqan labaduba way iswataan laba sababood oo isku lamaan buu ilahi subxana wa tacala ragga xilka ugu dhiibi saas way maanaa marka sababtu waa untaa ma aha yasid dumarka la yasay mana aha in dumarka meel lagaga dhacay hawshan ilaahay baa wata ilaahay baa iyagana saa u abuuray raggana sidan u abuuray khasaa'ista u kala yeelay mid walba shaqo gooniyo ilaahay ugu talagalay buu u abuurtay oo uu adduunyada ka qabanayay iyo kaalin uu bulshada kaga aadan yahay baa ilahay ugu talagalay subxana wa tacaala allihii mid walba qaabkaa u abuuray baana hawshan qaybiyey oo saa wax u kala qorsheeyey subxana wa tacala saas way macana markii yani waxa way xilkii la tilmaamay ayaa marka dumarkii laba qaybood loo qaybsamaya dumarkii laba qaybood buu qaybsana qayb ilaahay ka amar qaata kadibna zawjkooda iyo ka amar qaata oo guriga kala dambayntiisii iyo macnaha waxa weye daacadii iyo yeela kuwaasi waa kuwu rabbi leeyahay faalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilgaybi bima xafid allah kuwawan wanaagsan oo allahooda aeeca zawjkooda aeeca ninkoodu markuu ka maqan yahayna wixii la rabay inay ilaaliso ilaalisa waxyaabaha loo ilaalisa waxa nafteeda xoolaheeda xolihii ninka gurigiisii caruurtii xadgudub ma samayso intuu ninku ka maqaya hadduu joogana kama sii xajira hadduu joogo waxaa loo odhana hadduu joogo de isagii baaba joogaba oo inay yasay cabsataa laga yaabo ama lagu arkaa laakiin goorta uu maqan yahay ayna nin kale ka cabsanaynin markay is ilaalinayso markuu joogana waa kasii xajirtaa maana saas weyaan marka dumar waa dumarka kuwa kaleeto waa kuwa dambo laga hadlayo waa haweenayda ninka ku naashasawday walaati takhaafuuna nushuusahunna nushuuska waxa la yidhahdaa haweenaydu inay ninka ayna rabin ay ka madax taagto iska weynaysiiso amarkiisii ay diido nushuus baa la yidhahda nushuus nushuusku raggana waa ka baxa oo raggu waa ugu naashisoobaa dumarkuna way naashisoobaan raggu markay naashisoobaan way la imaan doontaa laakiin dumarku markay naashisoobaan oo ay ninkii amar qaadashadiisii iyo inay wax ka yeesho ay diido maxaa loogu talinaya reerkii ma la kala diraya wax rabbi la isku dhacaya mise maxkamadda marka hore lagala aadaya oo ceelkii guriga banaanka loo soo saaray maya rabbi wuxu uhi subxaana watacaala waaniya waaniya oo ilahay xusuusiya xaqa lagu leeyahay xusuusiya xaqa lagu leeyahay malaa'igtaa ku lacnadaysa oo yani waxa weye ninkaaga cidina kaagama xaq weyna oo cadaab ilaahay baa sinu kugu dhiciyo sida iska bedel oo guriga haduumiyin waynu dayacnay yani waxa weye masaalixdii adduunya wax ka qabso caaqil xumada ka imaan karta gurigu hadduu dumo tusiya cadaabka ilaahay ka ratimi kara u tusiya waaniya caqli celin u sameeya oo ilaahay xusuusiya subxana wa tacaala hadday taasi anfici weydo halkaasi waxba tari waayo wahjuruhunna fi lmadaajic arrinta yaro kululeeya markaa meesha la seexanay kaga haajira macnaha waxa way gooshii guriga dhexdiisii wey gooshii guriga dhexdiisa ahayd kaga haajiro oo galmadii iyo mucaamaladii iyo hadalkii fiicnaa iyo wixii ka dis ka gaabsado ama firaash kale meelaha iska dhig ama iska sii jees waxaa marka la tilmaamaya xaaladda waa xumaantay inta maxaa la dareensiinayaa xaaladda waa kasii dartay markii hore hadal baa la furnaayo waa la iswaawaansanaye hadda haddii la kala aamuso la kala jesiisa walaa xaaladda waa kasii dartay marka hadha inay macnaha waxoogaa waan doonto caqligeedu macnaha usoo noqdo baa macnaha la doonaya hadday daawadaasi waxba qaboon weliba meesha lagaga haajirayo rabbi wuxuu yidhi fi lmadaajici meelaha la seexdo macnaha guriga dhexdiisa w laakiin banaanka inaad u carabtood loojadka soo seexata maya maxaa yeele rasuulka wuxu uri sal lay slam markii la weydiiye xaqa xaasadkanagu ay lagu leeyihiin muxuu yahay walaa tahjur ila fi lbayt bu nabi sal lay slam guriga gudihiisa mooya meel kale kaga hajir haddaad carabto reerkiiba inaad odayso sasabto oo soo dhawayso wixii aad baabiisana rabay adiga haddaad banaanka u carabto maxaa isbedelay laga rabo inaad banaanka u carabto marka wahjuruhuna fi lmadaajic bu rabbi yuri subxana watacala haddii taasi daawadaasi waxba qaba way wadribuuhunna xaalkii waa kasii daray garaacalay marka xaalad waa xumaatay garaaca xadiidka nabiga waxaa ku soo arortay sal alay wasalam darban hayra mubarixin garaacu waa inuusan ahayn mid nabarkaysanay maaha inaad sida dameeriyo kale u garac ma aha nabigu sal alay wasalam aada buu la yaabay waa wax la yaabay nin xaaskiisii oo macnaha waxa way xalaysa la joogay saakana bur u qaatay mar waa mid iyada haydi kii way waxaad burka u qaadanaysa garaacaysa ma aha marka macnaha waxa wey inaad ama laf jayso ma aha inaad jidhkii nabar u geysato inaad dhiig ka keento inaad baraydiso lama doonay nabigu wuxuu yidhi sal alay slam darban gayra mubarixin aan nabar geysanaynin oo afkar reebaynin oo culimada waxay leeyihin fuqahada caday yar baa loo qaadanaya bu yidhi caday yar ama mehe marada sii deeda iyo fastiletiga iyo baasaa loogu dhufdhufanaya oo maxay kani baa la iswediinaya fastiletisaa loo taataabsiye caday la taataabsiye muxuu qabanaya meesha lagoona talagelinba in macnaha yani waxa weye garaacistani in ay yani keento yani inay yani ay dhibaato keento lagoona talagelin ee waxaa lagu talagalay un keliyata gacan qaad iyo xaaladdu inay fogaatay oo cagsiin iyo gacan qaad iyo ay gaadhay oo meeshii marxaladii ugu dambaysa ay marayso in gabadha la dareensay baa la doonaya bas saas wey macana ma la rabo in meelo la jajabiyo oo yani waxa weeyaa markaa kadibna la yidhahdo maaragtay neef baa loo soo iibinahayaayo nabad baa gaadhay oo macnaha waxa weye waa ma maa saas maa yani ma garaacista noocaas ma garaacista keliyata waxaa la doonaya ruuxa sidiisaba haddaadan xataa wax weyn gaarsiinin oo gacanta ku waadiso gacanta dad saa ku dhacda xataa ruuxaas hadduu xoogaa karaama a leeyahay inay xaaladdu kaa xumaatay waa dareemay isagu meeshuu yaallana waa isdareemay hadday xuquuq iyo wax idinka dhexeeye inta la doonaya in la fahmo waa runta wadribuuhunna u rabbi subxana wa tacala hadday markaa kadib idin yeelaan waad waaniseen way idin yeeleen waad ka hijirooteeno gobashii baad kaga tagteenoo waa idin yeeleen ma aheen waxa weye garaacistii yara intaad samaysay inay ku yeeshay intaa mid kamid a hadday idinku yeelaan falaa tabquu calayhina sabiila jid aan marka ku gardaraysan ha raadinin inaad tidhaahdo uun maalintii waadigii macnaha saa yeel oo macnaha waxa wey daba socoto wixii dhacay ee laga gudbay laga doonayo ama iyadoo dembi aan gelin baad iska gardaraysoto iska maad tahay ha gelina baa laleh maxaa yeelay haddaad idinku xoog badan tihiin ama aad ka weyn tihiin ilaahay baa idinkana idinka sarreeya idinkana weyn saas wy maana marka xoog ha u sheegan wixii xuquuqa raadiya laakiin xoog maya saas wy maana alrijaalu raggii qawaamuuna kuwii kuwii taagni badan wey cala annisaai dumarka dushooda yani mas-uuliyad iyo xilkaa wey macnaha xilkaa iyo mas-uuliyadda la saaray walirijaali calayhina daraja bay utegi doonaa marka laga warramo dumarku inay xuquuq leeyihiin ayagana xuquuq lagu leeyahay buu rabbi wuxuu yihi walirijaali calayhina daraja ragga ayaa darajo la dheer dumarka waana xilkaa iyo mas-uuliyadda wey macnaha arrijaalu raggii qawaamuun wey kuwa taagni badan wey cala nisaai dumarka dushood bimaa shay sababtiibana ugu taagni badan yihiin fadala allahu ilaahay u fadilay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaar kale uu ka fadilay oo caqliga iyo deganaanshaha iyo macnaha waxawey adkaysiga iyo yani waxawey waxyaabahaas wa bimaa shay daraadi anfaqo ay bixiyeen oo min amwaalin xoolahooda haddii xoolihiina isaga lagu laasimiyo haddana la yidhahda gabadhii baa awoodda leh markuu wax walba isku rakibo waan ku furay sooma dhi karto laakiin isaga laakin xoolihiisi buu dhex jeclaada sooma wuxuusan furitaan ugu degdegin xoolaha ka baxay talabaad waa in caqli lahoo fikirayo maxaa imaan karu ka fikiraya waa deggan yahay oo caadifo iyo macnaha booditaan ku imaan maysa wax badan buu ka baara tegaya saas weyaan dulqaad buu leeyahay waxyaabahaasaa la fiiriyay laakiin waxa weyan haddii loo dhiigi lahaa shaki ma laha xoolihiina kama bixin meesha ku khasaara ku burburay midda labaad weeyaana caadifada dumarka xoog badan habeen walba waa kufuri lahay marka saas ilaahay subxaana watacaala meelaha wax ka fiiriyin meela aad wax ka arkaysaan maa meela ay gaala wax ka qadarin kartana maa meela ay gaala wax ka arkanaan maa bal u fiirsadoo caalamul yurub markii la tegey dumarkiina ay gaaladu ku yidhahdeen awoodda idinkaa leh raggii waxa haysiiya gurihii wax haysta gaala soo arka saas maana wax haysta wixii rag la odhan jiray gaala idinku soo arka guryo ma dhaqna oo caruur ma dhaqna oo xasiloonidii iyo deganaanshihii iyo jacaylkii iyo naxariistii guriga taale burburtay oo booliisi iyo telefoonkiisa baa la haysta maxkamad baa la taagay haddii waxana marka kala dambayntan waxaa ku jirta naxariistaasaa ku jirtay haddii jidka ilaahay laga baxaayo sirc iyo tacriir baa loo gudbaa saas wey maana wa bimaa anfaquu min amwaalihim faasaalixaatu dumarka warwanaagsan qaanitaatun kuwa adeecan adeecayaan wey waxay adeecaan rabbiga subxaana wa tacaala waxay kaloo adeecaan zawjkood yani nabiga sal lay slam xadiid baa ka sugan uu leeyahy khayru nnisaai imra'atun ida nadarta ilayha sabratka wa ida amartaha adaacatka wida ibta canha xafidatka binafsiha wamalika markaasuu nabigu ayaga akriy sal lay slam haweenka waxaa ugu fiican midda haddii aad amartana ku adeecayso markaad fiirisana ku farax gelinayso waxaad ku faraxda aad ku arkayso markii aad ka maqan tahayna nafteediiyo xoolahaaga ilaalinaysa dumarkaasaa u qiimo badan bu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh xaafidaatu wayna kuwa xifdinaya lilgayri kan maqan bay xifdinayaan xaafidaatin lilgayri maqnaashaha ayay xifdinayaan markuu ninku ka maqan yahay bay xifdinayaan wixii loogu talagalay inay xifdiyaan bimaa xafid allah bimaa shay sababtii bay ku xifdinayaan ama bimaa xafid allah bixifd illah xifdiga ilaahay sababtiisay ku xifdinayan xifdiga ilaahay uu iyaga xifdiyey iyo waafajinta ilaahay waafajiyey daraaddeed ayay ku xifdinayaan oo ku ilaalinayaan wallaatii kuwa takhaafuuna aad ka cabsanaysaan nushuusahunna naashiznimadooda faciduuhunna waaniya wahjuruuhunna ka haajira fi lmadaajici meelaha la seexda kaga haajira wadribuuhunna garaaca garaacis aan dhib geysanaynin garaaca fain atacnakum hadday idin yeelaan falaa tabquu yani wadribuuhunna garaaca buu nabigu waa yidhi subxana wa tacala marka nabigu ay ayadu ogolaatay nabiguna fasaxay ayaa rag dumarkoodii garaaceen sida xadiis saxiixa kusoo arortay markaasaa gurigii nabiga sal alay gurigiisiba dacwo ka dhawaan wey dhamaan wey waa kuwa dumar dacwa uma socda anigana xalay baa la dilay anigana ninkii waa igaraacay nabigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi raggaas dumarkooda garaacaya laysuu biakhyaarikum bu nabi sal lay slam laysuu bikhyaarikum akhyaartiini ma ah bu nabi sal lay slam kuwaas ragga dumarka garaacaya akhyaartiini ma ah oo akhyaartiini ma ah akhyaar ma ah waa wax oo loogu talagalay aakhiru dawaayi alkalimu dawada ugu dambaysa markaa dawo oo dhan kasoo quusato inaad isgubta ma aha saas aakhiru dawaayi alkalimu aakhiru dawaa oo gurigu u baahan yaha waa garaacay daawo ka dambaysa ka dambaysa ma jirto waa markaa dambe waxaa ku xigo furitaan sooma saas weya marka in daawadii ugu dambaysay lagu bilaaba iyada lafteeda waa xubinta midbaad arkaysa isagoo waano soo marin oo caqli celin soo marin oo xusuusin soo marin oo hijira aan soo marin buu wuxuu ka bilaabaya inuu garaaco ayadoo lafteeda waa xubinta ma aha waa aakhir dawaabkay dawada ugu dhamaysa macna wadribuhunna fain aطacnakum hadday idin yeelaan falaa tabquu ha raadinin calayhina dushooda sabiila jid aad ku gardaraysataan maxaa yeelay ina allaha alle kaana wuxuu aday caliyan midkii sarreeya haddaad ka sarraysaan alla idinka sarreey kabiiran oo weyn oo haddaad xoog iyo awood u sheegaysana ilahay baa idinka weyn wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcaduu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma taasi waxay ahayd haddii haweenayda xaggeeda uu dhibku ka socdo oo iyagu ay nidaamkii iyo xuquuqdii lagu lahaa ay laazimi weydo ilaaliyo tanina waxa weeye waa labadii dhinacba waa ka socda ninkiina xaggiisa waxbaa ka socda iyada xaggeedina waxbaa ka socda wain khiftum haddaad ka cabsataan shiqaaqa baynihima khilaafkooda khilaafka dhexdooda ah haddaad ka cabsataan dhexdooda khilaafka ah haddaad ka cabsataan fabcasuu bixiya xakaman garsoore oo min ahlihi ehelkiisa ka mid ah wa xakaman iyo garsoore oo min ahlihaa gabadha ehelkeeda ka mid in yuriidaa hadday doonaan islaaxan wanaajin hadday doonaan labadood labada xaakim iyo garsoore hadday doonaan wanaajin yuwafiq illahu ilahay baa waafiqa waafajinaya baynahumaa dhexdooda ina allaha allana kaana wuxuu aday caliiman midka cilmi badan khabiiran oo shay walba gun og oo xoogaa waagu hadalla subxana wa tacala haddii labadooda iskhilaafkooda aad ka cabsataan gabadhiina waxbay sheeganaysaa in laga gardaranya ninkiina waxbuu sheeganaya in laga gardaranya xaaladdu xaalad labada dhinacba ka socoto haddii taas aad ka cabsataan garsoore gabadha dadkeeda ah gabadhu dadkay ka dhalatay nin garsooroo ka mid a iyo ninku dadku ka dhashay nin garsooroo ka mida labadaa soo bixiya xaajadana niman labadaa u dhiiba xaajada iyagu ha galeen labadooda ehel waxaa looga soo saaraya oo loo yidhi labadan ka soo saara horta waxaan la doonaynin guriga arrintiisu inay bannaan ka tagta lama rabo guryuhu waa astur waa libaas wixii khilaafay labada ruux dhex maraa waxaa la doonaya inuu ilaa xaggi maa qarsoonaado ayagu dhexdoodu hadday dhammaysan karaan iyo dhammaystaan waa taan horey looga soo hadlay hadday iyagu dhammaysan waayaanna waa inuusan weli ka dhex bixin reerkii reerkii iyadu ay ka dhalatay iyo reerkiisa u ka dhashay lama doonayo guryaha iyo khilaafaadkooda iyo arrimahooda in banaanka la wadwado maxkamadda caamka xataa iyada soo hordhigo waa laga fiicaya si sofarsoota in wax loo dhameeyo oo la asturaa la doonaya maanta garsoorahaa soo saara garsoorahaana soo saara labadooda arrintaa kale ta labaadee loo doortay waxa weeye gabadha ruuxay ehelada yihiin wax badan ka qarin mayso markuu si gooniya u warsadoonaan haaji oo uu si gooniya iyada macnaa waxa weye uu yani wuxu weydiiye waxyaalaha khilaaf ka wada wax badanoo dadka kalen ka qarin lahayd buu u sheegay isaguna dadka qaraabadiisa wuxuu u sheegay wax badan oo uusan dadka kale u sheegin leanna waxaa laga yaabaa shaygay isku hayaanba inuu yahay shay daqiiq ah oo banaanka la keeni karin waxaa laga yaaba hawshii goosha la isku hayo ma banaankaa la keeni karaa gabadha ma dad kale u sheegan kartaa soo ehelkeedi lama sheegi karto saas isaguna ehelkiisii ehelnimada marka asturaanna waa laga wadaa in xaqiiqada la gaaran oo la doonayo labadaas haarale labadaas maxay ka wadaa marka arrinta markay baadhaan laba mid hadday u soo baxdo dadkan inay iswadan karaan oo gardarradooda intay kala xalliyaan ay isku celiyaan oo dadkii yani laisku hagaajiyo labadii ruuxna oo gurigii ay hagaajiyaanna waa okay waa midda shaaricu sheegayo in yuriidaa islaaxan yuwafiq illahu baynahumaa midaasaa la jeclaystay hadday u arkaan inayna wada joogi karin oy u muuqato inaysan wada noolaan karayninna xaq waxay u leeyihiin inay kala diraan go-aan inay soo saaraan labada ruux wada noolaan karaan hala kala diro saas maana marka xalkaasaa marka lagu xalinaya wain kiftum haddii aad cabsataan shiqaaqa baynihima khilaafka dhexdooda haddaad ka cabsataan ee labada isqaba ka dhexeeya fabcatuu bixiya xakaman garsoore bixiya oo min ahlihi ehelkiisa ka mida ninka dadkiisa ka mida wa xakaman iyo garsoore oo min ahliha gabadha dadkeeda ka mida labadaa bixiya in yuriidaa hadday doonaan labada zawj ama labada yani xakam hadday doonaan islaaxan wanaajin hadday doonaan oo niyadoodu fiicanta oo hagaajiye isleeyihiin eexasha ayna ku jirin yuwafiq illahu ilahay baa waafajinaya waafajinaya baynahuma dhexdood ilahay baa iswaafajinaya labadoodoo yani waxa weye jidka wanaagsan ku hagaajinaya wixii maslaxa ku jirta ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman midkii cilmi badan khabiiran oo xoogaal murabi ahaaday subxana wa tacala marka saasaa guryaha khilaafaadkooda xal looga gaadhaa labadan xakam waxaa loo badanya culimada u badan yihiin waxaa magacaabaya oo bixinaya yani cidda marka mas-uulka madaxweynaha ama dawladda ama maxkamada magacaabaysa waxaa kaleeto culimo fara badan ay qabaan go-aanka ay gaari karaan labada xakam inay ka mid tahay inay labada ruux kala tiri karaan xataa inay raalli ka noqdaan oo ninku inuu xaaska laga furo inuu raalli ka noqdo iyaduna in laga furo inay raalli ka noqdo sheeguma maxaa yeelay xakam haddii ilahay ku magacaabay xakamku waxaad adigu raalli ku tahay inuu soo saaro maaha sharti ma waxaad raalli ku tahay waxaana intuu soo saari karaa maana marka go-aan bay gaari karaan oo laba dhinac way kala diri karaan maana hadday waa kanay meel maslaxa isugu jirin oo wada joogaan wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama walmasaakiin wacbudu llaha alla caabuda oo walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alla shay waxba hala wadaajinina wabilwaalidayni waaxsinuu samafala bilwaalidayni labadii waalid ixsaanan samafal وبذي القربى كوا قراتنون وصاحبك إلى مستوى فلا واليتامى يا أغنط والمساكين يا مساكينتا والجاري يا درسك ذي القربى دواشاه صاحبك والجاري يا درسك الجنوب إفق آه. فغاشاه صاحبك كفق والصاحب يا صاحبك بالجنب درعكم صاحبك صاحبك درعكم صاحبك درعكم أيه وابن السبيل يوم يعني تشتك ويلكس آه. jidka wiilkiisa waa socotano iyo wamaakii malakad ay halatay aymaanukum midigyaalkiina waxay hanteen ina allaha alla laa yuxibu ma jecla man kaana ciddii ahaaday mukhtaalan mid yani waxa weyaan xarankiir badan mukhtaalan mid kilir badan ahaaday fakuuran oo faan badan kaa ilahay ma jecla subxana wa tacala ilahay caabuda cidnaan hawada walaajinina rabbi caabuda oo cibaadadiisa cid kale hawa isugu darina taasi waa mabda ay diintu ku taaganta waa tawxiid iyo shirkigoo laga carabo xaqaasi waa xaqa ilahay addoommadiisa ku leeyay inay caabudaan cidna ayna la wadaajin xaqi ilahay markii laga hadlay xaqii addoommada la galay xaqa addoommada waxaa ugu horreeya xaqa labada waalid qur-aankana aad bay ugu badan tahay xaqiisa inuu daba dhigo xaqa labada waalid waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayka ila akhiri aayadahu saasi macnaa wax way u badan yihin labadaana waalid u samafal oo baari u noqo oo u nuglow yani ixsaan iyo samafal u samay waxaa kaloo sabafad u samaysaa dadka xigaalkaaga iyo qaraabadaada kula dhashay nasabku imaanaya yani waxa weye dhinacu kaaga imaanaya dadkaana u samafal oo waxaad haysato wax ka sii waxaa kaloo u samafashaan agoonta masaakiinta dariska kuu dhow iyo dariska kaa fogba dariska kuu dhow waxa weeyaan deegaan ahaan buu kuu dhow yahay afartan guri oo dhinacyaha kaa ahi waa dariskaaga darisba darisku kaaga soo dhawaansho badan yahayna waa kaaga xaqlay dariskana nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yihi ruuxaan dariskiisu sharkiisa ka nabadgelinin janno ilahay mala subxana wa tacala waanu ma iimaanna male iimaanna male dariska wuu igala dardaarmay buuri jibriil oo suu igala dardaarmay ilaa is idhaahdaba tolo miya isdhaxli doonaa maga isdhaxalsiin doonaa tolo dariska marka dariskaaga iyagana ixsaan iyo samafal u samee sharkaagana ka cesho wixii wanaageed ku biirin kartaa ku biiri saas way macana darisku marka mid ku dhow iyo mid ku fog kaafig labada wuu noqon kara ka kuu dhow wuxuu noqon karaa xagga deegaan ahaan ka kaa fogna waa deegaan ahaan waxaa kaloo dhihi karaa dariska ku dhowi waa dariska aad qaraabada tihiin dariska kaa fogna waa dariska aydan qaraabada ahayn xagga nasabkiiyo dhalasho ahaan daris waa tihiin kan laakiin waad kala fogtihiin dhalasho ahaan kanna waad isu dhow yihiin darisbaa tihiin laakiin dhalasho ahaanna waad isu dhow yihiin waxaa kaloo soo geli karaa iyadana kan kuu dhow wuxuu noqon karaa dariska kuu dhowaa muslimka mabda iyo iimaanku idinka dhexeey dariska kaa fogna waa dariska gaalka intuba xuquuq bayday waxaa kaloo isagana u sabafala layi wasaaxiib biljambi midka dhinaca saaxiibka kuga dhinaca kugu haya saaxiibka dhinaca kugu haya waxa weeyaan oo dhanka saaxiibka kugu ah waxaa soo gelaya xaaskaaga waa cid walba oo aada islaasintaan ood isu badantihiin xaaskaaga waa saaxiib biljambi hayla dhinacaad isku haysaan oba baa idinka dhaxaysa waxaa ka mid a saaxiibka aad daraasada iyo tacliimtiida ka dhaxayseen fasalka wada fadhidaan saaxiibka meesha iyo masaajidkaad ku wada cibaad- cibaadaysataan dhinacaad soo haysaan ood isku meesha ku wada cibaadaysataan saaxiibka ganacsiga idinka dhaxeeye aada wada ganacsataan baa soo gelay wasaaxib biljambi waa cid walba ood isu badantihiin wey macana wada fadhiisataan wada socotaan shaqa idinka dhaxayso nolol idinka dhaxayso asaaxib biljambi buu soo gelay dadka iyo kuwaana iyagana xaqooda siiya marbilahi subxana wa tacala u samafala ibnu sabiilka waa dadka socotada iyo martida wamaa malakat aymaanukum waa addoommada addoommada iyagana waxaa la doonaya in yani waxa weeyaan aan shaqo ayna qaban karin inaan la saarin dadka iskale sayidiyada ah waxay xidhaanna loo xido cuntaday cunaanna wax laga siiyo shaqo ayna kari karina dusha laga saarin haddii dusha laga saarana u kaalmayahu nabigu sal alay slam uu ka dardaarmay nabigu sal alay slam dardaaramadu ka tegay markuu dhibanaya waxaa ka mid ahaa asalaata asalaata wamaa malakat aymaanukum dadkaa gacanta aad ku haysaan nabigu sal alay slam wuxuu yihi iska jira aad isaga ilaaliya xuquuqdooda siiya saas way macana marka wamaa malakat aymaanukum kadib baa rabbi subxana wa tacaala ma jecla alleh midka kibirka badan oo dadka iska kibriya iska kibriya xuquuqdii iska kibriya kibirka ilahay buu iska kibriya xaqi ilahay xaqii waalidiintu iska kibriyahay dadkii lasoo sheegay iyo bulshada xaqeedu iska kibriyahay kibriyaaniga ilahay ma jecla subxana watacala fakuurka faanfaanka badanna ilahay ma jecla wixii ilahay siiyey buu addoomada ugu faanay xooluu leeyahay dadka ugu faanaa caqli buu ilahay siiyey caqligiibuu dadka ugu faanay ku yasaa inta kale macnaha ka caqli liidata qurux buu leeyahay oo kuwa quruxda kaga situ ugu faana quruxda ilaahay siiyey mulki iyo kursi buu haystaayo kuwa kaga hooseeyo kugu faana ka faanka badan ee ilaahay nicmadiisa ku faanana ilahay ma jecla subxana watacala saas macana wacbud llaha alla caabuda oo walaa tushriku ha wanaajinina bihi alla shay waxba alla wanaajinina وبالوالدين لماذا وأحسن سمفلا بالوالدين لماذا والد سمفلا إحسانا سمفلا وبذي القربى قرأت نوركم صاحب كان سمفلا واليتامى إيا أغوتا والمساكين إيا مساكين والجاري إيا درسة ذي القربى دواشاه صاحبك والجاري إيا درسة الجنب إيا فوق إيا فوقشاه صاحبك كابر والصاحب إيا صاحبك بالجنب بالعفو بصاحبك يعني دلع كبوها يوم وحن إذن كان حيانا وشقا إذن كل مسام وأخبرشه أما عباده وحما إذن كل مهي وابن السبيل يسعطنا ويلك ويلك سعطنا أي تدك صحيح وما كي ملكت أيهنة إيمانكم بدقيال كينا إن تاسر الأسة وطلع إن الله على لا يحب مشعر موعدي كان علي مختالا من كبر بدن وحرق كبرا فقول الله هذا نقابل الذين فوق هو سواك وإلهي سنتعليه الذين فوق يبخلون بخيلين ويأمرون أمر الناس ذلك بالبخل بخيل ولا أمر ويكتمون كرنا ما آتاهم الله وحو إلهي سيئي ومن فضله ميرات كيسا وأعتمنا وان ديارنا للكافرين قالنا وحرود ديارنا عذابا عذاب بنو ديارنا مهينا وإهانوا صاحب الدنيا والذين قوموا ينفقون بإنيا أموالهم وراها بإنيا رئاء الناس ذلك استسكي سدرتي dadka istuskooda dadka inay istusaan daraaddeed u bixinaya walaa yuminuuna ma rumaynayaan billahi ilahi ma rumaynayaan walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakhira midna ma rumaynayaan waman cidi yakun uu ahaaba ashaydaanu shaydaan lahu isaga kariinan la xidhiidhe ama lamaane uu ahaabo fasaa waxaa xumaaday qariinan lamaane xaggii buu u xumaaday xidhiidsanaan kula xidhiidha xaggiisa ayuu u xumaaday wamaadaa maxaybaa calayhim dushooda maxaa dhiboo soo gaadhaya low aamanuu hadday rumeeyaan billahi ilah walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo oo wa anfaquu ay bixiyaan mima razaqahum allah wuxuu ilahay ku raaqay qaarkii inay hadday bixiyaan wa kaana allahu allana wuxuu ahaday bihim iyaga caliiman midkii cilmi ula cilmi badan buu ahaday subxana watacala xogaan u alla subxaana wa tacaala kuwa xaraga jibre ee faana ee uusan jeclayn waa kuwa bakayla ha kuwa bakayla ayagu way baqayaanoo wixii ilaahay uu siiyey xaqii laydin bixiya ma bixiyaan waxaa soo wada gelaya kuwa cilmiga ku baqayla iyo kuwa xoolaha ku baqayla laakiin siyaaqa aayaadka marka la fiiriyo waxay yani waxa weye ay laga hadlayaa kuwa xoolaha ku baqayla kuwa xoolaha ku baqayla baqaylnimadu waa cudur nabigu wuxu uri sal alay slam wa ayu daa'in adwau min albukli bu nabi sal ly slam cudur baqaylnimo ka daran miyaa jira baqaylnimadu waa cudur ayagaa inay wixii iyo xuquuqdii lagu lahaa ay ku bakaylaan kuma gaabsanayaane dadkana waxay amrayaan inay bakaylaan wuxuu ku leeya war maxaad isaga bixeen wax xoolahay maxaad isaga bixeen oo ninaan hudyihiin maxaad u siin war dadku ha shaqaysteen saasuu leeyay dadku ha shaqaysteen maxaa dadka wax loo siinaya ha shaqaysteen dadka oo macnaha waxa way dawar isku dawarsanaya war dadku waa baahan yihiin wax sii dadka hadduu ilaahay adiga wax kusiiya aduu kugu imtixaanee dadka wax sii haddaanan waxba siinayninna kuwa wax siinhaya u baahay laakiin inaad kuwaagiina diido kuwii dadkana aad tiraada ha bixinina baasi waxa wey waa yani waxa wey xumaan meesha u dambaysa wey taas kuwaa ilahay ma jecla subxana wa tacala wuxuu ilaahay siiyeyna way qarinayaan wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlihi way qarinayaan waxaa laga wadaa ilaahay wixii uu siiyey maba ka muuqdan xoolihii ma muuqdaan fadliga ilahay siiyey waa qarsooyin alla wuxuu jecel yahay sida xadiidka saxiixa ku saaro addoonkiisa hadduu u nimceeyo nicmadii uu nimceeyay inuu dushiisa ka arko saasuu ilahi jeclay subxana watacala inuu arko inaad xoolo leedahay in la arko oo dadku ogaadaan oo macnaha waxa masaakiintii xaqoodii aad siiso wax laguu soo raadsado saasuu doonaya laakiin haddaad adigiina isqariso adigina aad isqariso oo dhulka masaakiinta waa ka carartaba xaafadaha taajiriinta baad u carar maxaad u carar masaakiintanu ka carray wuxuusan arki karin ba ruuxa wax weydiisanaysa arki karin xoolihiisiina waa qarsoon yihiinoo markaad aragto yani waxa weeyaan ama gurigiisa ama meeshuu degan yahay ama qaabka u yaallo wuxuu isu basaasinahayaayo waxbaba laga arkayninba wax lagu soo raadsan ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وروح إلهي فيها قليل هم وحي wixii aad ka bixi karta suuqaysan kartana suuqayso ku dadaal kaafiriinta iyo gaalada waxaan u diyaarinay bu rabbilahi subxana watacala cadaab iyo heenayo baan u diyaarinay kuwaasi waa kuwa xoolahooda bixiya laakiin ha bixiyanama ilahay dartiiba u bixiyaan maya dadka istusidiisa inay dadka istusaan daraaddeed ba u bixiyaan dadku haydin arko oo hal lagu sheego oo magacaas ku heshay hal mar buu wax bixiyaa halka mare buu wax bixiyana ilahay dartii kama ah saas maana ayib tujaarta maanta joogta dadka ganacsatada in badan oo kamida xaalkooda waa saas aad bay aayadaha lagu sifaysan yihin maxaa yeelay waxbixintana kuma fiicna ayaguna waxbixiya isuma dardaamaan in badan oo kamidana hadday wax bixinayaan goortay wax bixinayaan waa goorta ama madaxweyne meesha jooga ama wasiir meesha jooga soo ma saas weya meelaha waaweyn ee madaxdu joogta halkaa unbaa la dagaa wax lagu bixiyaa laakiin war masaakiintan baaba-aysay gaajada deerka dhulka ugu fagsakaalaya imaada wax siiya maya meesha madaxweyne ma jooga iyo arkahay saasuu ku lehay waladiina yunfiquuna amwaalahum ri'aaa annaas nabigu wuxu sal alay slam saddexda maalinta qiyaamada naarta loogu horshidi doono ugu horeeya waxaa ka mida nin xoolal oo xoolihiisa bixin jiray waa la keeni waxaa leeyahay yani markii ilaahay xoolaan ku siiyey xoolaha kusiiy macakiisa ilahu adiga waa bixiyey oo waan dadaal oo kalaa u bixiy oo intaasaan ku bixiy oo maalilablaan milyan bixiy oo maalilablaan intaa bixiy adiga dartaa deenta way balnay maaba u bixinin waxaad u bixisay in lagu yidhahdo waa hebelo waa deeqsigii inaad danahaaga ku gaadhay magac ku heshaad u bixisay markaasaa la amraya naarta u jiida la odhanay waa la jiidaya naarta loo jiidaya walciyaadu billah والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس إلهي مال الآخرة ما يرون إسلام شيطان با وحا كوحا باريه شيطان با نمكا كل مان shaydaan ciduu ku lamaanaadayna hadan lamaano shaydaan kugu lamaanaaday saw sharu ma saas weya shaydaan baa wuxuu ku yidhi magac raadiya oo sumcad raadiya oo xoolaha biximina oo masaakiinta ka carara oo qariya shaydaan baa magaca ku akri waman yakun shaydaanu lahu qariinan fasaaa qariina wax khayra ku fari maayo xumaadu ku taala shaqay macana rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maxaa dhiboo soo gaadhay hadday bixiyaan xoolahood hadday alla rumeeyaan maalinta aakhirana rumeeyaan waxay baxsanayaanna ilaahay dartii u bixiyaan talow maxaa dhiba soo gaadhi laha wax dhibaa soo gaadhay maya maxaa maxay saa u yeeleen oo sidan u yeeli lahayn macana allah subxaana wa tacaala mid og buu ahaaday oo ma moodo dadka noocaas oo kale aladiina kuwa weeye kuwaasi la tilmaamayahay mukhtaalka fakuurkii aladiina kuwa weeye yabkhaluuna bakaynaya oo waya'muruuna amraya annaasa dadka bilbukli bakaylnimo amray oo wayaktumuuna qarinaya maa aataahum allahu wuxuu alla siiyey oo min fadli dheeraadkiisa wa actadnaa waa diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab baan u diyaarinay muhiinan oo ihaaneeyo ihaano u saaxiib waladiina kuwa weeye yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda ri'aaa annaasi dadka istuskiisa dartii bay bixinaya walaa yu'minuuna aan rumaynayni billahi alle walaa bilyawmi alaakhir iyo maalinta aakhiratoona waman yakun ciddii uu ahaada ashaydaanu shaydaan lahum isaga qariilan lamaane uu ahaado la xidhiini ku lamaan uu u ahaado fasaa-a waxaa xumaaday qariinan lamaane xaggiibu u xumaaday lamaane kugu lamaan waxaa u xumaaday xaggiisa shaydaan wey macna wamaadaa maxayba calayhim dushooda maxaa dushooda oo soo gaadhay oo dhib ah low aamanuu hadday rumeeyaan billaahi alle walyawmi alaakhir iyo maalinta aakhira hadday rumeeyaan oo wa anfaquu ay bixiyaan mimaa shay qaarkii razaqahum allahu ilahay uu ku irsaaqay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday bihi iyaga caliiman midkii xogaalu ahay rabbi subxana watacala caliim wayo wuu ka wahaya niyooyinkooda ogi niyada ay ku waaficinayaan moogi cidda mudan in la garab qabto ogi cidda inaan la garab qabanin mudanna ilahi waa ogiya subxana watacala ina allaha alla laa yuqlimu ma dulmiyo mithqaala darati daro wax la miisaana wain takun hadday tahay xasanatan wanaag mid wanaagsan hadday tahay daradiina yudaacifha wuu labanlaabay alla subxana watacala wayu'ti wuu siinayaa min ladunhu agtiisa xaaluu ka ahaaday ajran ajri buu siinayaa cadiiman oo weyn fakayfa sideebuu xaalku ahaan fakayfa sideebuu yakuunu xaaluhum xaalkooda u ahaan idaa goortii jiina aan la nimaado min kulli ummatin ummad walba xaggeeda bishahiidin ku mara ku marakaca mid ku markhaati fura markaan ummad walba xaggeeda kala nimaado oo waji'naa aan la nimaadno bika adiga nebi maxamed sal alay slam shahiidan adiga oo markhaati ah calaa haaulaai kuwan dushooda adoo markhaati ku ah markaan ku keeno alla subxaana wa tacaala addoomadiisa waxba kama dulmiyo mithqaala daratin darada waxaa la yidhahdaa yani quraanshada yaryarka ee casaas aad u yaryar waa la yidhahda midbaa in la eg miisaankeeda wax dhan oo kale oo camal fiican ah ilaahay addoomadiisa marna ka dulmi maayo darada waxaa kaloo la yidhaahdaa busta darishada marka qoraxdu ay kasoo gasho guriga wax bus oo duurduuraysa waxaad arkaysaa ishaadu ayna si kale ku qabanin yar yar ah lawlaa qoraxdaas aysan jirinna maba arkaysid ama inaad yani weynayso isticmaasho ama qoraxdaas wax si kale u arki maysid taa darra waa la yidhahda darrada waxaa la yidhahdaa adiga war iyo murtidii shay kasta oo jira waxa ugu yar baa la yidhahda wax kastoo jira waxa ugu yar ayaa darra la yidhahda ilaahay subxaana watacaala intaa wax dhan oo miisaankeedao kalena xataa ilahay adoomadiisa ka burburaya subxana watacala saas weyaan ama camal ha ahaado ama iimaan ha ahaado saas daraaddeed maalinta qiyaamada xadiidka saxiixa sida ku soo aroortay ayaa wuxuu rabbi odhan doonaa subxaana watacaala naarta ku noqdo baa loo dhaya malaa'igta lale naarta ku noqdo oo waxaad ka soo saartaan man kaana fii qalbihi adnaa adnaa adnaa mithqaala daratin min iimaan darada baasha la yidhaahdo saddex goor wax ka yar saddex goor wax ka sii yar oo iimaan ah ciduu qalbigiisa ku jiro oo dhammaanta kasoo saara la odhanaya maxaa yeele ilahay adoomadiisa ma dulmin subxana watacala wax yar oo iimaan ah haddaad la timaado ilahay kaa dulmin maayo cadaab way kaa badbaadin inaad ku waarto wuu kaa badbaadin camalna iska badbaad warkiisa marka ilahay adoomadiisa ma dulmiyo subxana watacala waxba kama dulmin bal haddii ay tahay wanaagna uu la yimid darada uu la yimid shaygaa yar ee ula yimi hadday xasano tahayna ilahay waa ugu labanlaabaya subxana watacala toban goor intay u yar tahay baa loo labanlaabi ajir weyna agtiisu ilahay ka siinaya subxana watacala waxaa la leeyahay maalinta qiyaamada xaalkadu see uu noqon doonaa markii ummad walba markhaatigeeda xaggeeda laga keeno nebigeedii baa la keenaya oo ku markhaati kacay waashraqat alardu binuuri rabbiha wawudica alkitaabu wajii'a bilnabiyiina waashuhadaa waqudya baynahum bilxaqi wahum laa yudlamuun marka nebiyadii baa la keenaya nebi walba ummadiisu ku markaati kacay ilaahu waan gaadhsiiyey xilkii waan u geeyey waan gutay fariintaadi waan gaadhsiiyey uu ku markaati kacay adiga nebi maxamedna waa lagu keenaya adigoo kuwa ku markaati kacaya ummadaada abu rabbi ilahi subxana watacala maalinkaa xaalku see noqon doona xaalkoodu see noqon doona rasuulkeena sal alay slam waxaa sugan cabdullahi bin mascuud inuu ku yidhi qur-aanka igu dul akri markaasaa waxaa ibnu zaydi allo miyaan kugu dul akrinaya isagoo adiga lagugu soo dejiyey markaasaa nebi maxamed sal alay slam waxaan jeclahay inaan cid kale ka maqleen igu dul akri markaasa waxaa bilaabay min suurat nisa aayadda markuu soo gaaray fakayfa ida ji'na min kulli ummatin shahiidin wa ji'na bika cala haulaai shahiida ayaa nebigu wuxuu ku yiri sal lay slam xasbuk jeeji buu yidhi haddaan nebiga indhihiisa fiiriyaba ilmaa ka daadanaysa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh macnaheedu waxa weeyaan meesha aakhiro dhibaatada taalla iyo hawlka yaalla iyo ummaddiisoo nebigu sal lay slam uu naxsay waa la isku markhaati kacaya nebiyadii baa markhaati kacaya ruuxiibaa isku markhaati kacaya ila akhiri taasa macnaa wax weyne waxde ina allaha alla laa yadlimu ma dulmiyo mithqaala daratin quraanjo ama shay kan ugu yar wax la miisaan ah ilaahay ma dulmiyo oo addoommadiisa kama dulmiyo wain taku hadday daradu tahay xasanatan hadday tahay mid wanaagsan oo camal ay yani xaalad wanaagsan ay tahayna yudaacifhaa alla wuu labanlaabi oo adoonkiisa wuu labanlaabi wayu'ti wuuna siinayaa min laduhu agtiisa xaaluu ka ahaaday ajran ajir buu siinayaa cadiiman oo weyn fakayfa sidee buu xaalku ahaan idaa goortii ji'naa aan la nimaadno min kulli ummatin ummad walba xaggeeda bishahiidin mid markhaati ah oo waji'naa aanu kula nimaadno bika adiga nabi maxamed sal alay wasalam calaa haaulaai kuwa dushooda shahiidan markhaati adigoo ah adigoo marag oo ku markhaati kacaya kuwan dushooda markaanu kula nimaadno xaalkusee noqon doonaa yowmaidin maalinka ayaa yawaddu waxay jeclaan doonaan aladiina kuwa kafaruu gaalay waxay jecel yihiin oo wacasow caasiyey alrasuula rasuulkana caasiyey waxay jecel yihiin oo jeclaan doonaan low tusawaa in lala simo bihim iyaga alardu dhulka in lala simo walaa yaktumuuna allaha allana ka qarin maayaan xadiidan wax war a kama qarinayaan maalinka xaaladdu markay xumaato kuwii adduunka gaalnimo iyo nebiga oo la caasiyo kusoo geeriyooday kuwaasi maalinkaa waxay jeclanayaan in dhulka lala simo dhulka lala simo macnaha in la baabi'iyo oy cara noqdaan wax jiraba inaysan noqonin bay rabaan saas macana maxaa yeelay in la baabi'iyo dhulka lala simo baa waxay u dhaantaa cadaabka ilahay gelitaankiisa iyo carada ilahi subxana watacala marka low tusawaa bihim alardu walaa yaktumuuna allaha xadiidan ilahayna warka qarin maayaan waxaa laga wadaa walaa yaktumuuna allaha xadiidan fi suurati alancaam waxaan ugu tegi doonaa uma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallahi rabbina maa kunaa kara markay tagaan waxay dhihi doonaan ilaahay baan ku dhaarnay rabbi o mushrikiin maanaan ahay wayba inkiri doonaan halkana maxaa laleeyahay ilaahay warka qarin maayaan sooma cabdullahi ibni cabbaas baa la weydiiyey radi allahu canhu cabdullaahi wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi markay arkaan gaaladu maalinta qiyaamada dad iyoo loo dembi dhaafahay oo ninkii gaalnimo aan ku dhimanin oo dhan dadkii hele tawxiidka ahee dembiyada waaweyn lahaa yaa dembiyadii loo dhaafaya markaasaa jannada la gelinay markay taa arkaan ba waxay leeyihin war inaga maxaa dadka inaga reebay shirkigeenu gallabaa naga reebay dee shirkiga aan inkirno maadaama shirkigeenu ma haysto aan inkirno isaga dhum haye markaasa waxay leeyihin wallahi rabbina maa kunaa mushrikiin ilaah rabbiga now ilahay baanu ku dhaarayna maan mushrikiin ahayn markay saa u doonaan baa markaaska laga xidhaya اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون أفكار يحيى مرتين تبنيه مع الله مركا ويمركا لله يبقى منه سبحانه وتعالى ولا يكتمون الله حديثا عمرك مقصورا saas maana waxa laga hibdaa ku jira dhaqanka yana ya ayuha yawmaidin maalinkaas ayay yahuudu waxay jeclaanayaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wacaasuu caasiyey arrasuula rasuulka caasiyey waxay jeclaanayaan low tusawa in lala simo bihi iyaga alardu dhulkii in lala simo jeclaanayaan walaa yaktumuuna mana qarinayan allah alle xadiidan wax war iyo sheekaa kama qarinayan ya ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa taqrabuu ha u dhawaanina alsalaata salaatii ha u dhawaanina walxaal antum idinku sukaara aatiyin kuwa sarkaansan xataa taclamuu ilaa aad ogaataan maa taquuluuna waxa aad leedihiin walaa junuban idinkoo ah kuwa janaabo qabana salaadii ha u dhawaanina ilaa caabidii sabiilin kuwa jid gudbaya inaad tihiin mooye xataa tabtasiluu ilaa aad ka qabaysataan wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa buka oo xanuunsanaya aw amase calaa safari socdaal dushii aad ku sugan tihiin aw amase jaa uu yimaado axadun mid oo midkum idinkaydin ka midi min alqaa'iti meeshii godnayd uu ka yimaado meeshii godnayd ee lagu gudanahay xaajada uu ku gudanay uu ka yimaado aw amase laamaskum aad u galmootaan annisaaa dumarka aad u galmootaan oo falam tajiduu aydaan helin maaan biyo fatayamamuu qasda saciidan caraw ama saciidan saciid u kasta tayiban oo daahir ah famsaxuu masaxa markaa biwujuhikum wejiyaalkiina mariya wa aydiikum iyo gacmihiina ina allaha alle kaana wuxuu aday cafuwan midkii cafin badan afuuran oo dhaafin badan bu hay alla subxana watacaala aayaddan waxay kusoo degtay baa laleeyahay saxaabada khamrada ayaa waxaa soo waxay soo martay xaaraameynteeda dhowr marxalo marxaladii ugu horreysay waxay wa min thamaraati nafiili waalacnaabi tattaxiduuna minhu sakran warisqan xasana yani midhaha timirta iyo cinabka baa waxaad ka samaysataan waxaad ku sarqaantaan iyo risqi wanaagsan risqi wanaagsan sarqaankii wixii lagu sarqaamay waa laga reebay meeshaa waxoogaa tilmaan baa ku jirta tilmaana waa yeeli ku fahmi karo ayaa yaa la ishaaray waxaa ka dambaysay khamradii way iska sii cabayeen way sii banaanayde waxaa ka dambaysay ayadan soo maray ahayd yas'aluunaka can ilkhamri waalmaysir qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu linnaas dambina waa ku jira manaafacaadna waa ku jira waidmuhumaa akbaru min nafcihimaa dambigoodaasi ka weyn waa hadal nimuu wax ku qaadan kara kaana soo ma laakiin weli lama goynin marxalada afar saddexaad ay ka dhigtay waxay ahayd xilliyada qaarkood khamrada joojiyaan xilliyada salaadaha khamraha cabila oo macnaha waxa weye shanta salaadood idinka oo yani fayow oo maskaxdiinu joogto oo sarkaansanayn tukaday waa aayadda marka ayib oo taa haddii la yidhaahdo xilliyada qaarkood baa khamradii laga joojiyey marxalada afraad baa waxay la imaan doontaa aayadda goysay oo tiri yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysir waalansaadu rijsun min camali shaytaani fajtanibuun cudur weeyaane ka fogaadana shaqo shaytaan wey waxaas marka saddexda maraaxishaasay soo martay tani marka marxaladii ugu dambaysay tii ka xigtay oo waxaa laga joojiyey xilliyada qaarkood khamrada haadinala xilliyada salaaduhu soo dhow yihiin waxayna ku sii daalinaya saxaabada qaar ka mid ah intay khamra cabbeen ayaa mid ka mid a intuu isagoo khamraysan oo sarqaansan buu inuu dadkii salaada tujiye bilaabay salaada dhexdeedii buu qul yaa ayuhalkaafiruun ku akhriyay markaasuu wax isku qasay qul yaa ayuha alkaafiruuna acbud maa tacbuduun wa antum caabiduuna maa acbudu wa ana caabidu maa cabadtum laagii buu ka wada gooyey markaasuu macnaheedi kulli wada fasaaday aayad kalaa soo degtay marka xilliga salaadaha aad tukanaysaan idinkoo waxba galayn waxaad ku hadlaysaanba salaada tukanin marka ma tukan karaan ma cabdi karaan duurkii ma cabdi karaan maxaa yeel salaada casharkaa soo dhow sooma casarka kadibna ma cabdi karaan maqribkii baa soo dhow maqribka kadibna ma cabdi karaan cishihii baa soo dhow waxay wada cabdi karaan cishaha kadib iyo iyo salaada subax kadib labadaasa waqti dheer haysa saas macnaa inta kala dhan baa laga joojiyey ayib ilaa marka ugu dambe saddexaad ku soo degay waxa laga warayay dadka ilaahay rumeeyayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabuu ha dhawaanina asalaata salaadii ha u dhawaanina walxaal antum idinku aatiin sukaara kuwa sarqaansan salaada waxay rabtaa miyir joogiya maan jooga iyo waxaa leeda inaad faanto xataa taclamuu ilaa aad ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin waxaad ku hadlaysaan ad akrinaysaan ilaha astaamaysaan hurdada alla bog hadday hurdadu kaa tambadato waxaad ku hadlaysaan aadan garanayn ha tukani ha tukani seeco maxaa yeele waxaa laga yaabaa inaad ducaysan sideeda ishabaarayso nabigana iska soo dhawda salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas ayib walaa junuban ilaa caabidii sabiilin wax weyn idinkoo janaabo qabana salaadii ha tukanina ama waxaa tidhahdaa sida loo badan yahay meelaha salaada lagu tukado masaajida ha tegina idinkoo janaabo qaba jid masaajidka dhex mara inaad gudbaysaanba mooye wanaajinadu marka waxay unoqonaysaa meelihii salaada lagu tukanay oo masaajidii ah ninka janaabada qaba marka looma ogola way masaajidka dhex fadhiso allahuma jid masaajidka dhex mara inuu gudbahaya mooye waxaa lamida weenaday dhiigga qabta waxaa lamida midda macnaha waxa weeye caadada le ama midda macnaha dhiigga dhalmada qabta kuwaasoo dhan baa lamida masaladaasi marka waa masale khilaafiya laakiin aayadda daahirkeeda waxaa ka muuqda inaan loo ogolan qoryahaas inay masaajidka dhex fadhiistaan walaa junuuban xaal aadiyiinna salaadii iyo meeshii lagu tukanay ha u dhawaaninayo ilaa caabilii sabiilin jid kuwa gudbahaya inaad tihin mooye jid masaajidka dhex mara inaad maraysaanba mooye ood gudbaysaan mooye xataa taghtasiluu ilaa aad ka qabaysataan kadib baa waxaa yidhi haddaad yani xanuunsanaysaan oo biyaha ka cabsanaysaan wain kuntum haddaad tihiin marbaa kuwa jiran kubakac waxaad ka cabsanaysaa biyahan haddaad ismariso ama xanuunku inuu kugu weynaado ama xudunkuba go-o ama nabarku caabuqo marbaa haddaad tihiin aw calaa safarin ama socodkaa tihiinoo biyo male aw jaa ama uu yimaado axadun oo minkum idinka idinka mida min alqaa'iqi meeshii lagu dangudanayay hoose dhulka qaybihiisa hoose ku dangudan jireen qaa'iqka kaasa la yidhaha meeshii hoose lagu dangudan jiray hadduu ka yimaado oo musqushii kasoo baxdo aw amase laamastum aad u galmootaan annisaa dumarka aad u galmootaan saasaa fiican tafsiirka cabdullahi ibn cabbaas weye axaadiistuna macnahaasay xoojinaysaayo nabiga sal alay slam dumarkiisa intuu taabto inuu tukan jiray waa sugan saas wey macnaha aw amase laamastum aad daabataan annisaa dumarka aad daabataan oo falan tajiduu aydan helin maa-an biyo fatayamamuu markaasi u kasta saciidan u kasta fatayamamuu waxaad u kasadaan saciidan cara u kasta yani saciidka waxaa la yidhahdaa wax kastoo dhulka dushiisa saaran baa la dhaha macnaha saasana xoog badan alimaamu shaafici culimo kale waxay ku tageen carada la yidhahda kusoo raacaysa laakiin waxaa ka xog badan yihahdo wax walbo dhulka dushiisa saaran waa saciid xadiidka ay daliishadeenna waxa weeyaan waa min baab dikru bacdi afraadi ilcaam baa la yidhahda saas macana fatayamamu saciidan ukasta tayiban oo wanaagsan famsaxuu masaxa markaa caradii saciidkii wanaagsana biwujuhikum wajiyaalkiina ku tira ku masaxa wa aydiikum iyo gacmihi hal mar baa dhulka saa loogu dhufanayaa markii dhulka saa loo saarana kadib waxaa la marinaya wejiga gacmooda gacmood qaybtooda horeo kafka horaa waasaa loo marinaya mar labaad la soo qaadi maayo soo qaadiddu waa hal mar sida saxiixa wejigaa la marinaya halkii mar intii iyadoo weli gacanta dib lagu celin dhulkaa waxaa la marinaya haddana labada gacmood qaybtooda hore bas waadaisabatamo tayamut ayib famsaxuu masaxa biwujihikum wajiyaalkiina ku masaxa iyo waaydiikum gacmihiina ina allaha alla kaana wuxuu ahday cafuwan midkii cafin badan gafuuran oo dhaafis badan buu ahaaday hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam